oo haataa dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan subax wanaagsan dhammaantiin wargeysyada the standard the daily nation ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal ama waxyaalaha markaasi kala duwan ay qoraan oo aad ka dhegeysataan subax weliba sabtida xad marka laga reebo waxaana kala niida diyan yuusuf bakad iyo sidoo kale mustacab ismaaciil saaka wargeyska ugu hore haddii aan soo qabto dhegeyso halka qeybaha dambe laakiin aan fursad usiin doono dhegeystayaasha saaka see kusoo kaakicin kuwa baristeen maqalka idaacadda bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin saaka wargeysyada waxyaalaha ku maqli doonta waxaa kamid ah dhegeystayaal iyadoo markaas imikan dadka degan waa kuwa markaasi ku sugan countiga marsabit ee halkaasi laga soo tebinayo dadkana sidoo kale ay u dhimanayaan gaajo sida wargeyska bogiisa tobnaad saaka uu qorayo waxaa sidoo kale wargeyska bogiisa sagaali tobnaad wuxuu saaka qoraya wargeyska the daily nation madaxweynaha oo markaasi cilaaqaadka xiriirka markaasi hagaajinayo halka madaxwiilka madaxweynaha waa dabcan madaxweyneyaasha uganda iyo sidoo kale ruwanda ah ayagana markaasi ay wada kulmayaan sida wargeyska bogiisa sagaali tobnaad uu qorayo waxaa sidoo kale wargeyska halka uu qoraya madaxtooyada the state house ayaa markaasi sheegaysa in ay lacag markaasi fiisaska maqarashaadka ilaa iyo labaatan kun oo arday ah ee ka bixin doonto sida wargeyska qeybtiisa bogiisa dambe uu ku qorayo haddaba maxaa dhacay shalay sida wargeyska bogiis afraad iyo shanaad lixaad iyo toddobaad uu qorayo wargeyska the daily nation kulanka markaasi musalia mudabadi iyo sidoo kale dhawaaqitaankiisa in markaas u tartamayo xilka ugu sare madaxtimanada laakiin xaaxiga ah kulan dambe ayaa la sheegayaa yaa qaylidhaan markaas afka furtay yaana kolfadhiga iskaga baxay wargeysyada ayaa saaka kala qorayaan dhegeysta wargeyska the daily nation soo qabto dhegeysa wargeyska the daily nation saaka waxyaalaha uu qorayo waxaa u hore bogiis afraad iyo shanaad qeybtaasaan si toos imikan u wada aadayna iyadoo ilaa iyo shan qodob oo markaasi kala duwan lasoo qoray wargeyska wuxuu leeyahay yaa afka maaska kala baxay ama sidoo kale yaa afka furtay waana musale mudhavadi ayaa markaasi loola jeedaa haddaba waa dhulgariirkii markaasi afka uu sheegaya musale mudhavadi waxaa durbaba markaas ay saameysay isbaysigii ama xisbigii one kenyan alliance one kenyan alliance ee kala horkacayeen musale mudhavadi stephen calozo misioka gideon moy iyo sidoo kale moses otangula waxaana shalay islama goobtii galfadhigii ama shalay markaasi goobta la iskugu imaaday bomas ka baxay ama kuraastii iskaga kacay kadib markay maqleen madaxweyne ku-xigeenka william ruto ayaa shirkaasi kasoo qeybgalaya ama kasoo xaadiri doona ama soo xaadiri rabaa isla goobta iskaga baxeen waxayna sheegeen markaas inay tahay mid dabin oo u dhigayo musalia mudhavadi laakiin waxay sheegeen maraba in markaasi hal meel aysan kasoo wada muuqan karin waa dabca madaxweyne ku-xigeenka william ruto haddaba maxaa dhaca shalay halkaas iskaga baxeen inkastoo laakiin sida qaar ay sheegayaan lagu wargelin in markaasu soo xaran doono laakiin xitaa warbaahinta sidoo kale may la soconin ina markaasi ay wada hadleen oo sidoo kale kasoo qeybgeli karo kadib waxaa laga warhelay xulafadiisa waa madaxweyne ku-xigeenka xulafadiisa ee u d a oo halkaasi iskaga soo xadiray qaarkood markaasi hordhac halka qaar kalena markaasay la soo xaroodeen sida madaxii hore aqlabiyadda ee sanadka kibjumba murkumen iyo sidoo kale madaxii hore aqlabiyadda baarlamaanka aadan barre ducaale iyo qaar ka mid ayaa markaasi la socdeen laakiin qaar kale ay markaasi kaga sii horeeyeen taasoo shaki fara badan dhalisay iyo sidoo kale kursigii uu fadhiisan lahaa madaxweyne ku-xigeenka oo markaasi isagana faaruq ah ama banaanaa dhegeystayaal inkastoo taasi dadka shakay gelisay yuu kursigaas u banaan yahay waxaana sidoo kale baraha bulshada qabsatay sida markaasi kadiska looga dhigay dadka ku dhaqnaa bomas iyo halkaas uu kusoo dabcan uu kusoo bandhigayay madaxtinimadiisa sanada labada kun labiy labaatanka haddaba sidoo wargeyska saaka wuxuu qorayaa iyadoo maanta la filayo in xisbiga a n c mustalia mudhabali iyo sidoo kale xisbiga u d a ay markaasi kulan doonayaan inay qabsadaan xafiisyadooda ama ay ku qabsadaan nairobi sida markaas wargeyska uu qorayo wargeyska wuxuu leeyahay mitinka markaasi ka dhici doona karin maanta waa mid markaasi lagu gorfeen doono sidoo kale lagu soo gabagaben doono xilaaqaadka iyo xiriirka markaasi ay yeelan doonaan xisbiga a n c iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka xisbigiisa u d a musalia mudhavadi ayaa markaasi isaga doonaya in markaas usan dabcan ka mid ahaansho uusan rabin inuu kasii noqdo qeybta markaas isbahaysiga one kenyan alliance laakiin waxaa markaas imikan loo jiheysanaya qeybta oo markaas gacanta isku qabsanaa manseshiiska ee siyaasadda labada kun labiy labaatanka laakiin su-aasha meesha taallo ayaa dhegeystayaal waa sidee maskaxdooda ay u wada shaqeyn doontaa waana madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga a s e muselia mudavadi waxaa loo yaqaana dhegeystayaal brainstorming ayaa markaas liskaga rabaa ee maanta sida ay kulankooda ay ku yeelan doonaan dhammaan wargeyska ayaa dhinacyo fara badan ka taabanaya dhinaca dhegeystayaal sida markaas ay uga xumaadeen oona aga baxeen calonzo misioka iyo gideon moy shalay goobta markaasi ayaga loo ballamiyey sidoo kale ay dib iskaga noqdeen gideon wuxuu sheegay in marnamo marna qeyb ka wada noqon karin meel ruto mudavadi ay wada joogaan halka horaana asxaabtaasi saaxiibe ay hayeen laakiin iminka waxaa leeyahay waxaa kala geenaya madaxweyne ku-xigeenka william ruto shalayna ayaa si rasmia u dhaqaaqay sheegana inay markaas xisaabaadkooda isku dhafan doonaan hal meelna ay kasoo wada bixi doonaan dhegeystayaal sida ayaga markaas sheegayaan sbeysiga wank waa dabcan waa sbeysiga markaas ay sameysteen a n c iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sidoo saakana markaasi barnaamijka hogaanka macluumaad faahfaahin fara badan aad ku maqli doontaan hadduu ay bahraali ka noqdo isla shalay markii markaasi kulanka bomas uu dhacay iyo weliba hadalka soobaxa kasoo baxay madaxweyne ku-xigeenka halkaas inuu qeyb ka ahaa kadibna heshiis ay wada sameysanayaan maanta inay wada saxiixanayaan sidoo kalena waxaa la sheegayaa in kalfadhi dambe ama sidoo kale waa kuwada shaqeyn ama kulan dambe ay doonayaan inay wada yeeshaan sida markaas ay qabaane ay doonayaan inay arrimahooda kusoo gabagabeeyaan ama sidoo kale finalize waxyaala qaar leeyahay ay doonayaan ku sameeyaan waqtina ay u qabtaan isku soobax xoogan inta la gaaray bisha labaad ee februaayo sida wargeeska saaka uu qorayo halka wargeeska sidoo kale uu qoraya qaar ka mid ah xulafada markaasi madaxa xisbiga o d m raila odinga ay leeyihiin laba markaasi waxaa isqabsadeen burcad ah waa sida ay hadalka u dhigayaan junayd maxamed ayaa hadalkaasi naakuri shalay ka sheegay wuxuu sheegay musule mudavadi iyo dabcan madaxa xisbiga u d a waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inaysan waxba wadanka usoo kordhinaynin wuxuu leeyahay waa in markaasi aada iska ilaalisaan waa sida asaga hadalka u dhigaya junayd maxamed waxaana uu leeyahay waa dad markaasi dabcan wuxuu farta ku fiiqaya markaasi fudeedka markaasi qaaday madaxa xisbiga a n c isagoo markaasi in badan ay ka codsadeen xisbiga o d m in qeyb ay markaasi wada shaqeyn ay ka sameystaan ilaa qaadna ay la sameystaan doorashada soo socoto labada kun sanadkan aynu ku guda jirna dhegeystayaal labiy labaatanka iyo bisha sideedaad ee agoosto doorashada markaasi dhici doonto laakiin howsha way isqaban la-dahay wargeeska waxaa halkan boggiisa uu qoraya saaka ee tobanaad waxaa markaas aada looga dayrinaya dhibaato xoogan ay ka haysato ama ay haysato countiga marsabit halka dadka ku dhaqan leeyahay waxay u dhammaanayaan gaajo dad badan ayaa dad badan ayaa markaas xoolahooda iyo dadkooda naftooda u dhammaadeen goojo gaajo ama gaaja dhegeystayaal dad marsabit ku dhaqan waxaana markaas lasoo tabinayaa rabab xalkaasi oo markaasi aada usii badnayna aysan ka helin labadii sane u dambeysay iyadoo sidoo kalena dhibaato xoogan ay ka haysato waxaana dadka waa kumanaan qof ay wajahayaan dhibaato xoogan ay dhanka macluul ka haysato dadka weyn caruurta iyo waayeelada waana dhanka gaajada waxaana iminka la sheegayaa in ilaa iyo kumanaan kun oo arday ah ama caruur ah iskuuladii iskaga baxeen iyadoo markaas aysan haysanin wax ay cunaan iskuulka iyo gurigana aysan usii socon karin una dhexeeyaan keliya guriga waana tan iminka looga digayo iyadoo siyaasiyiinta iyo dowladda dhexe laga rabo inay markaasi bal dhankaasi marsaabit gaarto waxna ka qabato dhibaatada laga soo tibinayo sida wargeyska boggiisa tobnaad uu qorayo wadamada markaasi uganda iyo ruwanda ayaana markaas ayagana si degan markaasi doonayaan ina calaaqaadkooda xiriirkooda usoo ceshadaan mihoso waa kainroguapa madaxweynaha wadanka uganda ee museveni ayaa wiilkiisa wuxuu markaasi la kulmay madaxweynaha dalkaasi kigaale paul kigame waa kigaale ee ruwanda paul kigame ayuu la kulmay waxaana markaasi doonayaan in heshiis xoogan ay wada gaaraan kadibna cilaaqaadka dib usoo ceshadaan ay wana dhistaan xiriirka markaasi dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee labada dal ee uganda iyo sidoo kale ruwanda si ay markaasi xadadkooda iskugu furaan una wada shaqaystaan sida wargeyska bogiisa sagaal iyo tobnaad saaka uu qorayo waxaana sidoo kale wargeeska qeybtiisa dambe bogiisa ugu dambe markaasi dowladda madaxt ama state house ay dooneysaa in markaasi lacag aada u tiro badan ay ku dooneyso inay ku qarash garayso kagana bixiso dadka markaasi aada u tabaareysan oo sidoo kale aan awoodi karin qarashaadka iskuuladooda caruurta inay kaga baxshaan waxaana markaasi la doonayaa in markaasi labaatan kun oo markaasi qoysas ah caruurtooda ay markaas wax kaga bixiso madaxtooyada dalka waana markaasi kuwa vanrabolka markaas loo yaqaani weliba dadka markaas laga tiriis badan yahay sidoo kale kuwa markaas aan awoodi karin in dhaqaalaha lacagaha caruurtooda ay iska bixin karayaan waxaana mid ah markaasi dowladda ay sheegayso in lacag ay fara badan ay doonayso madaxtooyada qaybteeda state house ay u qondaysay wax loo qabto kuwa markaas iskuulka basariga ee secondariga akhristo dhegeystayaal iskuulka markaasi xaadirado xaadiraan sidoo kalena natiijadooda ay aada u wanaagsan tahay kuwa welinka saboolka ah kuwa markaas aan awoodin una baahan in markaas la galay istaago dhegeystayaal waxba warkayaa inagu dheeran dhegeysta wargeyska kale de standard ayaa markaasi muscab asagana xaadir lah ama sidoo kale doonaya in uu noo dulmaro maxaa cusub maxaana markaasu kaga duwan yahay midka the daily nation intaana markaas wargeyska ka bixin dhegeysta n d m a waxaa markaasi ay iyada sheegeystaa sida laga socotay waa henry mustafa waxau leeyahay waxaa markaasi la rabaa oo dadka markaasi dhibaatada haysata countiga marsaabit macluulka faraha badan laga soo tubinayo gaajada faraha badan ayaa la sheegayaa in ay sababta markaasi loogu aan inay tahay roob la-aanta iyo weliba xoolihii markaasi ka dhammaaday sawirada qaar ayaa markaas qofka arki kara halkaas uusan u dulqaadan karin dhegeystayaal waxaa wargeyska u qoraya waxaa laleeyahay ilaa iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa sanadkan u baahan in wax la gaarsiiyo ama wax looga qabto laba boqol oo kun dhegeystayaal sida dadka ay sheegayaan waxaana markaas lasoo qaada sawira ay markaas aada looga naxayo dhegeystayaal abaartoo dabadheeraatay gaajadoo sii badatay iyo sidoo kale dowladda iyo countigii waxba markaasi ka qaban laha godana boru hori goda village iyo weliba north hor ayaa markaas meelaha ugu badan dadka ay gaajada la dhimanayaan ayaa kamid ah dhegeystayaal labada bilood ee lasoo dhaafay ilaa iyo bishan ayaa markaas la sheegaya inay kasii dartay kadibna la ogaaday dhegeysta dadka waxaa leeyahy waxay u ekaadeen baaluun ama dadka markaas loo yaqaana kaatuunka yacni waxay dad yaryar oo markaas lafihii ayaa soo baxeen iyadoo taasi iminka looga digayo in ay wax laga qabto waxaana wargeyska halkan uu kusoo xilinayaa lacagtii loogu talagalay ee labada bilyan ee sanadkii hore la sheegay in wax looga qaban doono lacagahaasi ayaa markaas weli aysan dadka gaarin helin halkay ka baxdana markaas aysan la sheegi karin sida wargeyska qora taasoo loogu talagalay dadka in loogu gado cunno iyo lagu gaarsiiyo meelaha u baahan gurmadka iyo in lagu caymiyo dadka sida wargeyska saaka bogiisa tobnaad uu qoray wargeyska the daily nation muscab ismaaciil qeybaha dambana dhegeystayaasha fursada siinaynaa si markaas ay uga qayb qaataan fikirkoodan aragtidoodana saaka siday kusoo kaakaceen maxaynaan la hadalhayaa bal muscab
subax wanaagsan dhegeystayaal sida yuusuf idoon sheegay wargeyska daily nation ayuu noo dulmaraya waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama ugu waaweyn ee subaxan uu daabacayo aan eegno the standard dabcan waxyaabo aada u xiiso badan oo kala duwan iyo warbixinna ayuu halkani ku qoraya wargeyska balse warbixinta ugu weyn dabcan dhanka iyo siyaasadda ayay ku saabsan tahay warbixintaasi waxa uu sawirka uu soo qaatay musalia mudavadi william ruuto oo gacmaha ishaysta warka wargeyska waxa uu leeyahay waa dhankaasi iyo isbahaysi cusub oo ay sameyni doonaan william ruto iyo musalia mudavadi mudavadi oo diiday inuu la shaqeeyo raila halka uu maalinkii shalay ahayd si toosa uu u dahfuray ololihiisa doorashada madaxtinimo isagoo uu tartamaya xisbiga a n c sidoo kale wargeyska waxa uu qorayaa in kalonzo iyo gideon moy oo ay iskala tirsanayeen isbahaysiga o k a ama oka ay shalay isaga baxeen xarunta bomas kadib markii ay ogaadeen in william ruto uu halkaasi kasoo qaybgaliyo bogaga afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad iyo toban iyo sideedaad ayuu wargeyska ku qoraya warbixintaasi oo faahfaahsan dabcan si aad ayuu ugu dheeraaday balse aan dulmarno dulucda sheekada iyo waxa uu ka taabanayo wargeyska waxa uuna leeyahay dhulgariirkii shalay ee gideon aan dhahdee musale mudavadi meeday ayuu leeyahay maxamed dhulgariir ayuu ahaa mise wuxuu ahaa cod dheer oo markaasi la dul saaray ayuu yidhi ma cod dheer oo uu ku qaylinayay musale mudavadi oo lugihiisa hoostiisa aan ka badnayn miyuu ahaa mise dhulgariir dadka ay dareemeen ayuu ahaa ayuu leeyahay wargeysku su-aal ayuu geliyey calaamatu su-aal waxaana halkaasi uu ku qorayaa in maalinkii shalay si rasmi ah uu xarunta bomas oga dahfuray ololihiisa doorashada ee musalia mudavadi laakiin dabcan waxuu wargeys ku leeyahay arrintaasi oo iyadana sidoo kale bedeshay saaxadda siyaasadda ee dalka maxay u bedeshay waa dhan cusub ayuu aaday waxa uu isbahaysi la sameynaya william ruto sidoo kale waxa uu ooka ayaa leeyahay uu kaga tegey amaba uu iskaga baxay maadaama uu saaxiibadiisii kale ahaa calonzo musioka weliba gideon moyi ay halkaasi ka tegeen kadib markii ogaadeen in william ruto lagu casuumay goobtaasi hagaag waan kusii soconaynaa wargeyska the standard qodobkaasi ayaan weli ku guda jirnaa dabcan waxaa la leeyahay waxaa iminka dhimanaya oo xarunta i c u-da ku jira amaba meesha la geliyo dadkay xaaladooda liidato ku jiraan isbahaysigaasi oo ka i c u ku jira leeyahay maadaama ay kala jabi rabaan amaba kala jabeen shalay oo ay labana dhinac u safteen labana dhinac u safteen waxaa la leeyahay iminka halkaasi ayuu dhex yaala isbahaysigaasi waa xarunta dadka tabaalaysan la geliya icuda sidoo kale hogaamiyaasha kasoo jeeda galbeedka dalka ee wester ay isku goobta ama isku gobolka kasoo jeedaan musaale mudavadi waxa ay kasoo horjeesteen ama eedeyn u jeediyeen waxaa leeyahay ninkaasi mudavadi ah waxayna ku eedeynayaan wada shaqaynta uu sheegay inuu la shaqeynayo william ruto waxayna leeyahayn taasi wax faa-iido ugu jirta gobolkaasi galbeedka dalka ma lahan oo ma aysan ahayn inaad la shaqayso ayay leeyihiin waadna ku fudaatay oo ku degdegtay dabcan qodobkaasi waanu eegi doonaa oo si faahfaahsan aan ka gudubno warbixintaasi haddii aanu kusii soconno wargeyska the standard wargeyskaasi the standard qodobo kale oo xiiso badan ayuu qorayaa waxaa ka mid ah in wadamada kenya iyo uganda ay shalay ama maalinkii sabtida aheyd dhameeyeen madmadow iyo khilaaf ka dhex taagnaa dhankaasi iyo xuduudda waxaa leeyahay in afarta isbuuc ee lasoo dhaafay wadayaasha baabuurta xaamuulka ama taraakliyaasha ee halkaasi jaam iyo zaxmad uu ka jiray maadaama boodhaga ama xuduudda ay halkaasi ay ku sugnaayeen sababo la xidhiira isfaham waa ka jiray labada dowladood iyo sidoo kale in wadayaasha baabuurtaasi xaamuulka qaada lagu qasbay in ay la imaadaan ama la yimaadaan warqadda ama shahaadada dhankaasi iyo xanuunka ama talaalka covid nneteen taasi oo sababtay in waddadaasi ay mariwaa noqoto oo baabuurtii xaamuulka kumaneeya kumanaan baabuura halkaasi ay isdaba taxnaadaan arrintaasi oo markaa waxaa leeyahay maalinkii sabtida ay dhameeyeen wasiirka gaadiidka ee dalka kenya james mashare dhigiisa uganda lagu magacaabo katumba wamala iminkana waxaa leeyahay waxaa la rajeynayaa in howlaha iyo weliba wadadaasi ay dib loo furo howlahaas ku socodkanaha iminka si wanaagsan halkaasi ay oga bilowdaan ayuu wargeysku u qoraya waxaan kasii soconaynaa bogga afariy tobanaad ee wargeyska the standard aanu eegno halkaasi aan tagno waxaa laleeyahay maalmaha soo socda waaxda saadaasha hawada ayaa waxa ay saadaalinaysaa in maalmaha soo socda masbuucan aanu ku guda jirna iminka la saadaalinayo in roobab aada u culus iyo sidoo kale dabaylo wato dalka ka di'i doonaan meelaha laleeyahay roobabkaasi waa ay ka di'i doonaan waxaa ka mid ah caasimadata nairobi sidoo kale ismaamulada kale marsabit wajeer gaarisa turkana galbeedka bokood samburu isiolo elgeo marquet laikipia meru nyandarwa nyeri kirinyaga embu nakuru iyo kericho ayaa ka mid ah meelaha la leeyahay warkaasi roobab ayaa ka di'i doona waana sidaasi leedahay waaxda saadaasha hawada ee dalkani kenya waxaan leedahay isku diyaariya roobab culus oo dabaylo wata waana ismaamuladaasi aanu soo sheegnay sidoo kale dabcan qeybo ka mid ah gobolka waqooyi beri ayaa ku jira sida waaxda saadaasha hawadu ay daabacayso aanu kasii soconno bogga shan iyo labaatanaad ee wargeyska the standard waxaa la leeyahay waxaa sare u kacay qiimaha waa dhankaasi iyo kuukarka waxaa loo yaqaano ama markaasi lagu karsado ama stofka ee lagu karsado cunada ama kuukarka ay u yaqaanaanba qiimaha ayaa sar u kacayaa leeyahay maadaama dhankaasi iyo batroolka ee maalmihii lasoo dhaafay uu lacagaha halkaasi lagu soo iibsado sidoo kale ay wax ama tiro aad ama cadad aada uu ku darsamay waxaa leeyahay bishii novembar ee sanadkii aanu soo dhaafanay waxaa markaasi uu ahaa gaaskaasi laba kun iyo lix boqol laakiin iminka waxaa lagu gadanayaa laba kun sagaal boqol iyo sagaashan taasi oo micnaheedu tahay in qiimaha uu sare u kacay sidoo kalena waxaa leeyahay waxaa qeyb ka ah in uu sare u kaco waa qiimaha canshuurta laga qaadayo batrool ama gaaskaasi ku karka loo yaqaano in taasi oo sababaysa in oo lacagtaasi ay sara u kacdo amaba ay laba jibaarmaan aan soo qabta warbixinta kale waxay ku saabsan tahay dhankaasi iyo howlwadeenada caafimaadka ismaamulka gaarisa waxaan leeyahay barasabka ismaamulka gaarisa cali qorane ayaa waxa uu ku hanjabayaa in uu shaqada ka eriyi doono waa howlwadeenada caafimaadka si gaara isbitaalka weyn ee gaarisa refarol hosbital sababta waxaa leeyahay mar uu halkaasi si kadisa ku tegay ayaa waxa uu usbuucii lasoo dhaafay barasabka gaarisa la sheegay inuu ku qanci waayay howlaha halkaasi ka socdaan iyo sidoo kale waa agabyada halkaasi ku sugan balse howladeenada ayaa iyagu waxaa leeyahay dhankooda waxa ay gavanaha ama barasabka ku eedeeyeen in aysan haysanin lacag ama bajet ku filan oo ay ku fuliyaan howlaha uu ka doonayo in markaasi halkaasi laga qabto oo laga filiyo dabcan waa eedeyn labada dhinac ay isku jeedinaan balse waxaa leeyahay gavanaha ayaa iminka waxau ku hanjabiyaa inuu shaqaalo badan halkaasi shaqada ka tiri doono haddii howlaha sida uu rabay loo qaban waayo maalmaha soo socda waxyaabaha ugu xiisaha badan ama ugu waaweyn ee maanta uu daabacayo wargeyska the standard dhegeystayaal dabcan qodobo kale oo aada u waaweyn una xiiso badan ayaa halkaasi weli ku daabacan ama noogu qoran balse inuuma saamixayso in aan qodobadaasi soo qabanno maadaama wakhtiga uu ciriiri inugu yahay shan daqiiqo oo keliya ma wax ka yar ayaa noo harsan waan doonayn dhankaasi iyo dhegeystayaasha subax wanaagsanaa fursadda uu siino si ay nala wadaagaan goobahay ku sugan yihiin iyo sidaa subaxni looga waabaristay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha wicitaanadan siino fursadda yuusuf subax wanaagsan
wacan wacan magacaagii noo sheegay halkaad inaga soo wacday
yaa waxaa waxaa kaa soo wacay gaaris
magacaagii noo sheeg maxamed nuur haye gaarisi halkaad inaga sugan tahay ma- kaga sugan tahay maxamed nuur waxaan buulajelis haye sidee lagu yahay sidee lagu waabariistay subaxani alxamdulilah aad baan u fiicannahay waa barwaaqaysannahay ilaahay baa nabad nagu soo toosiyey mhm
islaantan xalay bay ii dhashay maasha allah
aad iyo aad baan u fiicannahay allah idin siyaadis dhegeystaha xiga hallo
الو السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
مساعد السلام عليكم بكر رشيد ابراهيم بمواني waa kusoo dhaweynaa rashiid inaga waran bumaani
aad baa loo xiray malaa nabad waxaa lagu soo qaadacay nabad baa la qabaa weerada waa fiican tahay jawiga waa degan yahay akhriska waa la caadi dugsiga waa xiran yahay insha allahu ilahay idinkas wadankeena martabad iyo madheera waa laga dayrinaya ilahay roobaasiyan baan leenahay aamiin aamiin
insha allah
hallo star f m
الو السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
عبد اسماعيل يوسف بكر وان سلام صباح ونعشون Wa- كاونتي وزير wacanoo wanaagsan ruqiya wajeer inaga warbixi subaxan فرحية فرحية farxiya waa kusoo dhaweynayaa waa gartay Ee, nooga waran wajeer
الحمد لله شوف احنا وفاق ليسنا haye
هذا لين تو بدن على مسلم إلينا وتكدنا لي إلينا روبا نو كان صباح ونعشون wacanoo wanaagsan Ruq- farxiya hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
والله الغالي عاد بنا من السلامة أبي يوسف فقد كنت عدي بلحلي binta cadee baanu kaa qaadnay dhagaxle inaga waran subaxan
ما شاء الله والله الغالي أنت أنت برا بلحلي قفت أنت جوفا فاهمة أنت أسوأ وبرقع ما تساعد من الله وح قيل بوقع مغلم جفل سبحانه وتعالى سوء وطلقل Mhm.
من أنت إن الرب إن وضع الله نسية ولا الغالي عاد بنا كل سلامة ولا الكي أمور أخيار إيو عاد بنا السلامة يا waa gartay aad baa umahadsan tahay binta cadee baanu kaa qaadnay si lamid ah hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma xuseen cali cabdi xagar dheer waxaa kusoo dhaweynaa xuseen xagadheer nooga waran subax wanaagsan oo aan saaxiib waa ku salaamay in badan in badan baan kaa qaaday aniguna xagar dheer waa fiicanta hadda iskuulka ayaan kusii socnaa dugsigiina waa la aaday ma garatay si wanaagsan
caafimaadka waa wanaagsan iyo jawiga waa degay saasa ilaahay noogu wado ninka islaanta u mushayna waxaan leeyahay umur wanaagsan hambal yaan leeyahay ku salaamaya ma garatay si wanaagsan alministaanna nabad allah noogu dhiga dowladdiina iyo dalkeennaba nabad allah ka dhiga waa ku salaamaya saaxiib salaamu calaykum wacalaykum asalaam aad baa mahadsan tahay halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
حليم سلام مديرة تنشي waa kusoo dhaweynayaa madheera township inooga waran
ما شاء الله والله waxaan u jeedi lo abaar oo magaalada lagu soo xareynayo naxariis allah noo soo deji aamiin
mandheera ari iyo lo oo gacmaha lagu jijiidaan u jeedi ilaahu naxariis noo soo deji aamiin waa mahadsan tahay insha allah
halo star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma baadiyaagta wax wanaagsan walaal waxaana wanaagsan waxwaya waaye wadeer walaal waan kusoo dhaweynaynaa ruuqiya wajeer inooga waran maasha allah walaal ilaahay baa mahad iskale inkastoo aroor hore la joogo hadda aan saas u hadalhaynin maasha allah ganacsiga isocodka gaadiidka waxbarashada maasha allah amniga calobarin maasha allah illa iyo amaan iskale Mhm.
dhegeystayaasha idinka walaal soomaliya wax wanaagsan aan leeyahay dhammaantiin maasha allah waxaana wanaagsan aad baa mahadsanta ruqya dhegeystaha ugu dambeyn siiyo halo star f m
الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma هذا محمد بن سلام waan kusoo dhaweynayaa aadan masalaan inooga warbixi الحمد لله عافماك هذا لو كان وحده مرحا آد ومرة قسنها waa garta
الحمد لله وكسو هل كان نجا واسكو في عنها بش بش بلاقة allah idin siyaadiyo
هذا الحين تا وحان لا يبنى حزبك آه، فوق بارم
kaxmahay dhegeysta ugu dambe ee fursaddan u siiyo barnaamijka ayuu ahaa masalaan uu naga soo waayay waa xubinta wargeysyada soo dhegeystanaya sidoo kale daqiiqada ugu dambe saaxiibada fursaddan u siinin
past 32 years, she is a pillar of comfort, strength, and support.
Tafadhali tuketi chini. Thank you very much.
William Ruto.
Your Excellency. Hamjambo. When uh, Musalia Mudavadi
ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusoo dhawada barnaamijka hogaanka ah iminkan si toos ah dhegeystayaal inoogu bilaabanayo dhegeystayaal saa- saaka saacaddu waraali ahadaba taarikhda waxay ku beegantahay ama ku asteesantahay afar iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanadda labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka muscab iyo sidoo kale yuusuf bakat si wada jira aynu igu daadhinayaan dhegeystayaal waxaana saaka markaasi diiradda ku saari doonaa kaga hadli doona arrimaha markaasi waddanka ka taagan loogu hadalhay inta badan isbedbedelka markaasi dhanka siyaasadda isku rogrogayo qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinaa sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha baraha bulshada ka dhex taagan dhanka facebooka twitterka iyo sidoo kale fahanka sheekada hoose xiliba isniin ilaa jimcaad ka dhegeystaan star f m codka gobolka waqooyi bari qof waliba fahankiisa aan ku eegnaa dhegeystayaal waxaana saaka barnaamijka dhegeystayaal ku eegi doonaa bal arrimaha markaasi dhexmaray madax xisbiga a n c musele mudavadi iyo sidoo kale madax xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyadoo saakan siyaabo kala duwan markaasi aan ku eegi doono kaga fiirin doono dhinacyada markaasi quseeya iyo waxaa markaasi iminka usoo kordhin karo sidoo kalena taageero xoogan uu ku siin karo madax xisbiga o d m madax xisbiga a n c musalem mudhabari ooma ayaa markaasi ergada heer qaran ah oo xisbigiisa usoo xusheen inuu noqdo markaasi musharaxa madaxtinimada ee matalaya xilliga doorashada laakiin waxaa taasi markaas iminkan heshiisyada ah maanta markaas ay doonayaan inay ka wada gaaraan kuna kulmi doonaan xafiiska markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka winimroto weliba gurigiisa karen erge markaas dhinacyada kala duwan ka socoto sida madaxa xisbiga u d a madaxa xisbiga a n c waxaana markaas doonayaan inay kaga hadlaan arrimaha geedi socodka iyo sida markaas wax lagu wada hagaajin karo laguna sixi karo doorashada inta la gaarin dhegeysta ama sidoo kale inta markaas la gaarin ama wakhtiga markaas ciidamada ay qabatay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c in markaasi madaxda ugu sare ee markaasi doonayso in kursiga ugu sare ay ka xilka doonaya inay ka qabtaan ay kusoo gudbiyaan qofka markaasi madaxweyne ku-xigeen ay ka dhiganayaan waxaana markaasi maanta kulamo markaasi albaabada u laaban ee ka dhici doonta dhankaasi county dabcan nairobi countigeeda iyo weliba xafiiska ama aqalka madaxweynaha ku-xigeenka karen siicadna uu u sheegay shalay in markaas ay la shaqeyn ama isla shaqeyn karaan ama doonaya in la isla shaqeeyaan laakiin madaxa musharaxa xisbiga a n c musele mudavadi ayaa xusay in sidoo kale uusan la shaqeyn karin garabka azimiyo la umoja uu hogaaminaya madaxa xisbiga o d m raila odinga musele mudavadi ayaa hoosta ka xariiqay inuu ah markaas aada u tixgelinaya kalsoonida markaas marka uu xulanayo saaxiibada markaasi xiriirka dhow ula leeyahay ama ula yeelanayo waxa uu tilmaamay in markaasi uu ka kalsoonaan karo qof uu markaas waafaqsanaan karo hadaladiisa iyo weliba ficiladiisa balse aysan uu la shaqayn karin qof markaas hadaladiisa iyo warficiladiisa ay aada u kala fog yihiin dabcan wuxuu hadalkaasi si dadban ugu dirayay madax xisbiga o d m raila odinga musale mudhabari waxa uu arrin ceeb ah markaasuu ku sheegay in koob iyo toban sana kadib markii lasoo saaray dastuur cusub aanan weli markaasi dhaqangelin qodobada markaas dastuuriga xaqeexayo xuquuqda markaasi dhinacyada laga tirada badan yahay waxa uu sheegay in bulshooyinka tirada yar oo ay markaasi xaq u leeyihiin in si lamid ah qoomiyadaha kale loola dhaqmo ee markaasi loogu adeego laakiin waxa uu sheegayaa in qof markaasi qoomiyadaha kale san tixgelinaynin laakiin asaga markaasuu ku eegayo qoomiyadiisa keliya ama sidii markaasi hanaanka ama hogaanka ugu sare u ka qaban lahaa dabcan waa hadalada markaasi qaar ay markaasi teegayaan musali oo markaas adeegsanaya halbeegsigiisa ee ah dhegeystayaal hashhtag tusidhaganyane yaana markaasi micnadu ay tahay yaa been laiskugu sheegay mase yaa laisku qiyaamin wuxuu markaasi tani u faa'iideyn karta ama sidoo kale uu leeyahay in lagaga faa'iideysta ama lagaga faa'iideysan kartida markaasi bulshooyinka ku nool deegaanada oomanaha ee loo yaqaano asal waa sida markaasi khudbadiisa shalay uu kusoo hadal qaada kuna soo daray deegaanada markaasi oomanaha asal iyo weliba gobolka waqooyi bari ka mid tahay waxa uu sheegay in caqabadaha jira badankooduna ay yihiin kuwa markaasi aadanaha sabab u yahay iyo weliba kuwa rabbaani ah oo loo markaasi loo xallin karo dhibaato weliba markaas waddanka soo food saarto laakiin xalkeeda in loo helo musele ayaa sheegay in deegaanada xoolodhaqatada ah ee markaasi jiraan khayraad badan oo ay tahay in markaasi la suugeeyo meelaha maalgelinta laga helo xoolaha markaasi ay ku kaydsan karaan kuna dhaqan karaan sidoo kalena ku iibgeyn karaan sidoo kalena warshado wax ku qala ee loogu sameyn karo waxa uu xusay in haddii talada markaasi dalka qabto in tani mudnaanta koowaad uu siin doono sidoo kalena waxa uu ballanqaaday in maamulkiisa uu tixgelin doono sinaanta jinsiyadeed ee markaasi ee haweenka ay markaasi uga faa'iideystaan fursadaha dhaqan dhaqaale ee siyaasadda sidoo kale waxa uu markaasi sheegay in maadaama uu wasiir noqday isagoo markaasi sagaal iyo labaatan sano jir ah inuu markaasi aada u doonayo in uu ahaayo dabcan u hayo qorshe fara badan ee sare markaasi loogu qaadi karo nolosha dadka iyo weliba dhaqaalaha waddanka madax xisbiga a n c ay wacad markaasi ku maray in si buuxda uu u dhaqangelin doono hanaanka dowlad wadaajinta waxa uu sheegay in markaasuu la dagaalami doono musuq maasuqa iyadoo markaasi siyaasadiisna hay-adaha dowladda markaasi loo adeegsan bartilmaamaysiga siyaasadda markaasi dadka qaar ama shakhsiyaadka qaar markaasi loogu adeegsanayo haddaba iyadoo tani ay tahay mid sii iminkan shalay dabcan aada loo sugayo dhulgariirka xoogan ee markaasi la doonaya inuu ku dhaco waxaa markaasi dadka khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda muscabow ay markaasi sheegayaan in ay dhulgariirkaasi uu shalay dhacay durbadiiba dad qaar ayaa dareemeen dabcan waa weli saakil isweydiinayo dhulgariirka baraha bulshada ka socotaa waxaa leeyahay dhulgariirka yaa dareemay hadalhayn aad u badan aad iyo aad weliba hashtag ay ka socotaa dhanka twitterka adku ka leeyahay dhulgariirka dabcan cid- iyo cidda cidda ku dhacday ee Eh, dhulka la goda waa cidde waa siyaas- cidda markaas la isweydiinayo siyaasiyiinta weliba arrintan sheekada markaasi ku socotaa Mm.
waxaa durbe laleeyahay dadka markaas khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda sidii markaas uu reebay musalim mudafali way asagoo u gashay laakiin deegaankiisa ama me- galbeedkiisa may ka socon doontaa Waa Waa su-aasha midda- waa su-aasha taalo midda markaas iminkan hadalhaynta laiskugu hayo haddii shalay dabcan asxaabtiisa uu gaaday shalay wuu gaadaa laleeyahay waxa uu shalay gaaday m- een- een Kalonzo iyo Kalonzo Moi.
Musyoka, een, iyo gideon moy iyo sidoo kale jimi wanjiki ayaa asagana meesha meesha shalay waa nin dhaqaale haysto oo sidoo kale maalqabeen ah wadankana aad markaas looga yaqaano oo sidoo kale dadkii uu soo garab qabtay ayay ka mid ahaayeen dabcan waxaa leeyahay een, muscab oo kursiga madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto meeshuu yaalay waa midda markaas shakiga keentay warbaahinta ayaa markaas lagu qabtay ayagoo mar kursiga markaasi qof ayaa gadaal ka taagnaa waana ilaalaha laleeyahay mid ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa gadaal ka taagna kursigaas uu ilaalinayay waxaana sidoo kale dhinaca kale ka yaaray kursigiisa yaraa ee biyaha iyo buugtiisa uu saaranayay Mhm.
kadib waxaa leeyahay waa la isweydiinaya waa lagu qabanaya xalay kursigan yaa loo ballamiyey ilaa warbaahinta marna marna may soo hadal qaadin markuu shalay imaanaya wuxuu ku sugnaa dhanka makweni dhanka makweni ayuu ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka ilaan adduun eh, dabcan diyaaradiisu soo qaatay isla markii laakiin waxay wax- sheekaysi ama xiriir ay la- uu la sameeyey musale mudhafadhiyo si hoose ugu wada hadlay wuxuu lahaa bal halkaas waa inaa imaataa ballanti invitationki wuu ka aqbalay wuxuu dhe waan imaanayaa haddana waxaa la- waxaa la helay qaar ka mid ah siyaasiyiinta xulafada la madaxweyne ku-xigeenka inay meesha kasoo qaab ee kasoo qaybgaleen ee kasoo xadireen laakiin waxaa haddana markaasi uu ku wargeliyey markii uu soo galay uuna so- al- durbo uu soo galay albaabka ama uu sidoo kale uu ku soo dhow yahay ee waxaa markaas musele mudhafer uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu markaasi soo socdo uuna la soo hadlay ay markaas doonayo inuu kasoo qayb galo isla markii raggii madaxa xanuunay waxay dhaheen dabcan kama s- meesha uu markaas madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu joogo anaga kama hadli karno kamana qaybgeli karno kulankaada waa midda markaasi keentay inay iska baxaan Een, ford kenya moses wetangula ayaa isku dayay markaas inuu xaliyo sidoo kalena uu sheego in ay markaasi een, ee, meesha ku nagaadaan ay joogaan hadda waxaa la garan layahay maxay tahay waxay leeyihiin maxay tahay dabinka uu noo dhigay musalia mudavadi uuna horaan ugu sheegay in ay markaasi cid kale aysan kasoo qaybgelaynin laakiin oka ama one kenyan alliance ay markaasi ay ugu badan tahay dadka kasoo qaybgalaan maxay tahay xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka hal mar ay markaas usoo wada galeen ayagoo waxba ka maqneen ilaa fara yar ama laba iyo saddex ma ahayna lama- dhammaan laakiin way kasoo qaybgaleen kulanka markaasi musalia mudavadi aad ayay markaasi goor- ay u buuxiyeen bomas shalay waana midda warbaahinta muscab laleeyahay aadka loogu hadalhayo haddaba dhulgariirka muu dareema raa'ila waa dabcan si la leeyahay Eh.
dhulgariirka muu dareema raa'ila iyo sidoo kale xolafadii isbahaysiga one kenyan alliance Si qaarkood ayaa leeyahay dabcan wuxuu markaasi uu jebiyey leeyahay record oo sidoo kale recordka asaga uu iska jebiyey oo sidoo kale sida loo gaada miyaa dabcan loola jeedaa qaabka dhanka kuwa siyaasadda ka faaloodo ayaa markaas um keliga garan karaan fahmi karaan waxa markaasi uu ula jeeday musale mudhabari iyo halbeegsigiisa ee markaasi ahaa tusi dhagaanyaani dabcan yaa been laiskugu sheegin ayuu leeyahay wax been laiskugu jeego iminkan laiskugu sheego waqtigeeda ma la joogo waa siduu asaga hadalka qabo muscab sidoo kale waxaa markaasi ayadana iminkan aad loo hadlay madaxweyne ku-xigeenka william ruto wuxuu asaga sheegay si rasmi uu shaaciyey shalay in markaas ay wada shaqayn doonaan xisbiga a n c uu hogaaminaya musole mudavadi kulanka maanta ee dhacayo ayaa sidoo kale la filaya in markaas waxyaalo fara badan ay kusoo hadal qaadaan sidoo kalena ay doonayaan in ay markaasi kusoo gunaanudaan geedi socodkooda heshiiskooda wada shaqayntooda dabcan musale mudavadi shalay wuxuu ku dhawaaqay dhegeystayaal inuu markaasi yahay musharaxa markaasi madaxtinimada laakiin waxaa markaasi sheegayaan in kulan kale ay doonayaan in ay qabsadaan ayna doonayaan inay iskugu imaan doonaan musale mudavadi iyo sidoo kale ee, ee, ee, dabcan madaxweyne ku-xigeenka oo goob fagaara markaas ay doonayaan in iskugu wada tagaan dhammaantood ay markaas si rasmi ah ee heshiis ah markaasi dhinacyo fara badan taabanayo ay ku wada gaaraan sida markaas uu asaga markaas madaxweynaha shalay ay sheegay maantana go-aanka rasmiga ah dabcan waxaa markaas la filaya in wax uu kasoo bixi doono ee formalize sida markaas ay u sheegeen waxaana markaas ka dhici doonta karen horaan ayaa markaas arrinta loo iclaamiyay in one kenyan alliance ee, dabcan ee, qo- sida horaan guddiga markaas farsamada ay sheegeen inay markaas ka socon laadahay ee, qaar ka mid ah siyaasiyiinta laakiin siyaasiyiinta iminkan may soo kala cadaatay may soo kala bixin halkee markaas ka socon lahayd guddiga farsamada siday sheegay may soo baxday waa arrimo markaas hadalhaynto ugu badan ee wadanka markaas ka taagan dhegeystayaal haddaba heshiiska markaas ay ku wada shaqeynayaan musalem mudhabari iyo sidoo kale madax xisbiga ee ee ee u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaas dadweynaha la hadlay xili sha- markaas shalay uu ku sugnaa xarunta bomas ee magaalada nairobi wuxuu markaas la sheegay inuu doonayo in a n c ford kenya iyo weliba dhammaan xisbiyada doonayaan inay markaas isla jaangooyaan safarka markaas mideynta shacabka markaas doonayaan in isla wada qaadaan isla wada jihayaan sidoo kale hal meel ay ka wada socdaan madaxa xisbiga a n c iyo sidoo kale madaxa xisbiga u d a dhegeystayaal waana midda markaas keentay earthquake markaas halbeegsigiisu uu aga dhigay asaga oo markaas sheegaya in dhulku ah dad farbadan markaas ay geli doonaan haddaba maxay sidaa waa dabcan galbeedka dalka waa sidee markaas ay usoo dhaween qaar ayaa markaas soo dhaweeyey halka qaarna markaas sida governor countiga kakamega wickliff operanya asigii weliba asxaab kale ayaa markaas warbaahinta la hadlay sheegeenna in markaas aysan soo dhaweyneynin isbahaysiga markaas uu a n c ula galay ama sidoo kale doonayaan inay wada shaqeyn ay la sameeyaan madax xisbiga a n c waa madax xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ruto ayaa shalay markaas isagana markaas mudhavadi markaas muscawo bilaabeen ama bilaabi doonaan qorsho markaas ay doonayaan inay markaas ay kusoo gabagabeeyaan sidoo kalena ay arrimo markaas dhexdooda yaalla ay ku wada heshiiyaan ilaa markaas doorashada markaas sanada labada kun ama bisha sideeda laga gaarayo sidii markaas hanaanka hogaanka ay dhammaan ay ku wada wadan karaan ama ku wada sixi karaan haddaba khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda waa sidee waxaana markaas dirsayaan dabcan dabcan muscab waxaa markaasi saaka telefishinka mid kamid a telefishinada dalkan ay markaasi aada saaka uga hadlayeen arinta markaasi ku saabsan musele mudhavadi iyo sidoo kale a n c waa musele mudhavadi a n c iyo sidoo kale u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka markaas ay gaarsiisan halka dabcan looga soo wada shaqeeyay ee halkay gaarsiisan tahay iyo weliba qorshaha markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka uu ka leeyahay kow waxaa markaasi leeyahay waxa uu fiirinayaa heshiiska markaasi kaga imaan kara galbeedka dalka iyo sidoo kale haddii markaas heshiiska waqtigan kala guurka siyaasadda looda gaaro in markaas hadhow qofka kale uusan ka bixi karin iyadoo iminka waqtiga kala guurkala taagan yahay qofka qofka kale uu kaga bixi karin kaga dheeraan karin iyo sidoo kale in uu markaasi uu doonaya in markaasi dadka qaar siyaasadda uu ku maweylinayo si markaasi faraha aysan uga bixin halka bartamaha dalka uu diradda saarayo waxaa sidoo kale galbeedka uu diradda saaraya waxuuna leeyahay iminkan labada dhinac oo markaas horaan uu doonayo inuu markaas cilaaqaadkooda heshiiskooda hagaajiyo iminka durba wuu hagaajiyey madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kulanka markaas dhacaya maanta keli ay ku xiran tahay ilaa i kulamada kale sida markaas ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda farsamooyinka dhinaca markaas u d a iyo farsamada markaas guddiga ka socda xisbiga a n c ayaa kulmanka markaas yeelan doonaan waxaana markaas kasoo saari doonaan war dhammaystiran arrintanna waxaa markaas iminkan la taalaa madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga a n c musaliya mudhabadi maxaa noqon doontaa dhegeystayaal aad dabcan dhulgariirkan sidee markaas u saameyn kartaa xisbiyada markaas kala duwan ee siyaasadda iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m madaxweyneaa madaxa xisbiga o d m dhegeystayaal ee raila odinga iyo sidoo kale kuwa markaas isbahaysiga isla ahaayeen one kenyan alliance waxaa dabcan markaas dhinac u xaglanaya ama dhinac markaas u janjeera ninka loo yaqaano ford kenya moses watongula ninka loo yaqaano ayaa dhinac markaas u janjeera waa nin markaas aan ka fogaan karin musale mudhabari sidoo kalena doonayo in markaas ay aad isku wada shaqeeyaan sidoo kalena saaxiibo isla yihiin amarka hadaladana markaasi uu ka qaato musale mudhabari dhinaca markaasi ford kenya ninka u weyn moses watangula dhegeystayaal haddii sidoo kale moses watangula asagana xerada lasoo gashado haddii n c a n c xerada lasoo gashaday ama sidoo kale iminkan wada shaqeyn ay ku wada heshiiyeen meesha maxaa uu yaalaa ford kenya dabcan waa sida uu muuqato waxaana la filayaa asagana in uu xubin ama sida si qorsoodi ah laga yaaba inuu markaas wada shaqeyn ula sameeyo madaxa a n c oo markaas iminkan iskaashigooda u noqotay u d a hyphen a n c oo markaas doonaya inay xoojiyaan dimuqraadiyadan si looga hortago in kenya ay ka jirto nidaam kelitalis ah dhanka kale madax xisbiga wiper clonso misioka iyo dhigiisa kanu gideon moyo ayaa markaas iskaga baxay xarunta bomas kadib markii ay ka war heleen in uu markaas musalia uu la safanayo william ruto kadibna uu soo galayo xaruntiisa dhegeystayaal dabcan uu soo galayo bomas of kenya halkaasi oo markaas lagu casumay madaxweyne ku-xigeenka william ruto oona iskaashiga markaas ay qaybka ay ka yahaan labada mas-uul musalia iyo moses watengula oo hogaaminaya ford kenya iyo weliba ka wada tirsanaanshuhu dalada markaas oka waa one kenyan alliance talaabadana ayaa markaas qaaday dabcan musioka dabcan musioka iyo sidoo kale gideon moy ayaa loo arkaa mid markaas sii adkeyn karto xiriirka afarta xisbi ee markaas ka wada tirsan isbaysiga oo ay markaas noqon karto mid ku burburi karto sidoo kalena shakhsiyaad kooban ee siyaasada kusoo reebi karto dhegeystayaal armaasaka barnaamijka diiradda ku saarana kaga hadlayna dhegeystayaal haddaba dhulgariirka may markaasi saameyn dhibaato xooganna may kasoo gaari kartaa asxaabta dhanka kala duwan ee siyaasadda haddii markaasi a n c iyo sidoo kale u d a madaxweyne ku-xigeenka musale mudabadi ay iminkan gacanta isqabsanayaan doonayna in doonayaanna in markaas ay wada shaqeeyaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal khudbadiisa dhinacyo fara badan shalay markaasi ku ege kuna taabtay madaxa a n c waa musale mudabadi xitaa uu soo hadal qaaday dad markaasi kawntiyada markaasi oomanaha iyo weliba dhibaatada markaasi gobolka waqooyi bari iyo dadka wada- dabcan xoola dhaqatada haysato uu soo hadal qaaday dhaqaalaha uu soo hadal qaaday geedi socodka hanaanka dimuqraadiyad uu soo hadal qaaday ee dhegeystayaal iyo weli wada shaqeynta madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale asaga qudhiisa azimiyo la umoja dhegeystayaal Mhm, muscab Eh, yuusufow dabcan een, shalay sidaa sheegtay waxaa boomas ka dhacay Mhm.
waa waxaa la dhihi karaa waa political twist waa weji cusub oo siyaasadeed oo dalkani Mhm.
markaasi u bilowday laba dhinac ayaan ka eegaynaa dabcan Eh, musaale mudavadi waxaanu ognahay inuu ookac ka tirsanaa saaxiibadiisa uu kula jiray halkaasi waxaanu ognahay taariikhda markaan dib ugu laabno maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray kulamo ka dhacay kuwaasi oo lagu doonaya in lagu soo xulo cidda halkaasi ama isbahaysigaasi xilka madaxweynenimo ugu tartamaysa ama presidential candidate kulamadaasi dabcan kama uusan qaybgelin musaale Mhm.
mudavadi sidoo kale markaad eegto waxaa la yidhi kulamadaasi dadkii technicalka ahaa ee iyagu Waa loo gudigii qaban qabay farsamadii.
ehe.
Mhm.
waxaa la yidhi dadkaasi waxay u badi waxay u- Mhm.
waxay soo xuleen amaba ay soo bandhigeen Mhm.
in kalonzo musyoka uu Mhm.
kaga wanaagsan yahay musaale mudavadi ama uu yahay cidda iyagu flag beela u noqon karta Mhm.
ama xilkaasi ugu tartami karta aad iyo aad marka dabcan een, waxaa la yidhaahdaa ee, waxaa jiray in maalmihii lasoo dhaafay siyaasiyiinta iyagoo xulafada la ah ninkan lagu magacaabo Musa- musaale mudavadi oo uu ka midka yahay senatorka kakamega in lala xiriirinayay in kulamadooda kasoo qaybgelayeen madaxweyne ku-xigeenka william ruto sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkana uu kasoo qaybgelayay kulamada dhankaasi iyo ANC. marka dabcan su-aasha taalo waxay tahay oo iminkaba siyaasiyiintu sidaa ognahay waxaa ka falceliyey kuwa azimio la umoja reyla taageersan Mhm.
waxaa ka falceliyey kuwa kasoo jeeda galbeedka Mhm.
waxaa ka falceliyey kuwa bartamaha dalka kasoo jeeda halkii shalay aanu tagnay ma dhihi karno sidoo kale markay leeyihiin dadka dadka arrimaha f- siyaasadda falanqay waxay leeyihiin Mhm.
kulankaasi lama dhihi karo waa kulan a n c keliya Mhm.
waxa ay tahay kulan u d a ama kulan ruto oo Mhm.
sidoo kale ay tahay Mhm.
sababtu maxay tahay dabcan waxaa kasoo qaybgalay halkaasi siyaasiyiinta ugu dhowdhow madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka mid ah senatorka algeo marquet waxaa ka mid ah governor kirinyaga waxaa ka mid ah aadan ducaale dabcan siyaasiyiintii xulafada lahayd madaxweyne ku-xigeenka dhan ayaa halkaasi kasoo qaybgalay marka taasi waxay ku tusinaysaa taasi waxay ku tusinaysaa in musalia mudavadi iyo william ruto uu wada iyo sidoo kale een, waa new life of pol- politics siyaasad cusub ama nolol cusub oo siyaasadeed ay halkaasi ka yeegleeleen sidaanu sh- eh, soo sheegtayba waxaa maanta dhacaya kulan sidoo kale waxaa lagu wadaa in maalinta arbacada ah ama maalin am- waa dabcan arbacada waxa ay kulan ku yeelan doonaan nakuru sidoo kale gobolka bartama waxay aadi doonaan gobolka bartamaha sidoo kale gobolka galbeedka saddexdaasi gobol ay william ruto shalay sheegay waxaana leeyahay halkaasi waxay ka wada qaban doonaan ama ka samayn doonaan ololo wada jir ah dabcan ololahaasi waa iska fahmi kartaa ololo siyaasadeed oo wada jir ah ay halkaasi ka qaban doonaan marka siyaasiyiintan kasoo jeeda gobolka galbeedka shalay waa ay hadleen marka mudavadi iyo ruto halkaasi ku kulmeen waxayna leeyihiin anagu qeyb ka manihin siyaasaddaasi iyo isbahaysigaasi mana soo dhaweynayno in william ruto gobolka galbeedka la keeno oo xulafo musalia mudavadi uu la samaysto dabcan xildhibaano dhowr ah iyo siyaasiyiin hogaamiyaal ah ayaa halkaasi ka hadlay france atuli waa madaxa shaqaalaha dalka ee cotu asna uu hadlay waxa uu leeyahay in william ruto aad la saaxiibto wuxuu ku jeedaa musalia mudavadi Mhm.
taasi micnaheedu maahan in aad madaxweyne noqonayso ma fahmaysaa Mhm.
sidoo kale waxaa hadlay brasabka kakamega oo halkaasi isna galbeedka kasoo jeeda dhanka kale shalay raila odinga waxa uu ku sugnaa naakuru uu ku sugnaa dabcan xulafadiisa halkaasi ay ka hadleen oo arrintani ku saabsan waxa iyaguna dhaliil iyo eedeynay u jeediyeen waa isbahaysigan cusub oo ma ma isfahamkani iminka ay gaareen musalia mudavadi iyo weliba william ruto laakiin su-aasha taalla waxay tahay wax ma ka tari doontaa ololaha siyaasadeed ee william ruto wax ma ku soo biirin doonaa ninkan muxuu ka faa'iidayaa kalonzo musalia mudavadi muxuu ka faa'iidayaa william ruto een, xildhibaanka laga soo doorto ee, nyeri township wanjira wambugo waa uu hadla isna waxa uu leeyahay gobolka bartamaha ayuu kasoo jeedaa musale mudavadi yidhi oo la- oo heshiiskan uu la gaaray william ruto waxay u ziyaadinaysa malahan sababtu waxay tahay sababtu waxay tahay uu yidhi kow haddii iminka horta madaxweyne kama dhiganayo yidhi oo william ruto madaxweyne ku-xigeen ma noqon doono cidda madaxweyne u tartami doonta waa william ruto mudavadi haddii la tixgeliyo wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeen ayaa la siinaya madaxweyne ku-xigeen markii la siiyo ruto waxa uu luminayaa taageerayaasha gobolka bartamaha waa in madaxweyne ku-xigeen uu xaggaasi ka soo xusho haddii xaggaas madaxweyne ku-xigeen uu ka soo xusho musalia mudavadi halkee la geenaya asagana su-aasha taal dabcan waa arki doonaa sida laisku afahmo sida ay u heshiiyaan laakiin waxaa moodaa in shalay halkaasi waxaa ka dhacay dhulgariirkii la sheegayey dad ayuu asiibtay ay leeyihiin iyagu siyaasiyiinta halkaasi kasoo qaybgalay waxaana ka mid a dabkii uu asiibay dhulgariirkaasi ay dheen kalonzo musioka weliba gideon moy oo ay isku xulafo ahaayeen labada nin dabcan shalay sidaa sheegtay halkaasi way isaga baxeen taasi oo caddaynaysa oo muujinaysa in isbahaysigaasi oka uu burburayo oo imikaba oo aka ama oka ama okaba saa u taqaaniin uu burburi doono sababtoo ah shalay waxay leeyihiin saaxiibada anagu markayna casuumeen kanu oo u hogaamay gideon moy waanu kasoo qayb galnay saaxiibadoodana way casuumeen laakiin anagu maana ka xumaanay kalonzo musioka sidoo kale markii uu qabsanayay xisbigiisa wiper kulanka waanu kasoo qayb galnay saaxiibadiisa wuu casuumay wuxuu ku jeedaa dabcan raila odinga ay ula jeedaan anaguna kamaana qeelinin oo aan kasoo qayb galnay ay leeyihin marka in anagu saaxiibadan marka aan casuumo oo william ruto ay ugu jeedaan markii aanu casuumnay william ruto waxay ahayd inay kasoo qayb galaan oo aysan halkaasi isaga bixin ay leeyihiin marka dabcan guud ahaan shalay halkaasi waxaa ka dhacay waa isbedel siyaasadeed oo markaasi laga dareemi karo saaxadda siyaasadda ee dalka iyadoo aanu eegi doonaa maalmaha soo socda heshiiska iyo waxa uu noqon karo in musalia mudavadi iyo william ruto ay wada shaqeeyaan isbahaysi samaystaan laakiin ay tahay sida loo qaybsanayo awood qaybsiga halkaasi ka jiri doona ayaanu eegi doonaa dabcan sidoo kale halka uu ku dambeyn doono isbahaysigaasi o k oo iminkaanu ognahay in eh, durbadiiba ay si kala fadhaameen waxaa la sheegayaa in gelinkii dambe ee shalay ay labadaasi xisbi soo saareen war- warar ama wararka hoose ay sheegayaanba inay doonayaan iminka amaba ay qorsheynayaan ama ay ka fakarayaan sidii ay uga bixi lahaayeen isbahaysigaasi o k oo ay waddo kale iyo saaxiibo cusub la samaysan lahayen waxay leeyihiin anagu isku miis ma fadhiisan karno william ruto isku siyaasad ma nihin isku ajenda ma nihin isku saaxiibtinimona ma geli karno sidaas awgeed mid ayaa reerka u haraya dhahaan mid ayaa reerka u haraya marka shalay waxay yidhaahdeen Mhm.
william ruto reerka u haro waa tahay musacbow dabcan eh, sida eh, amani national congress ama eh, dabcan musale mudabari xisbigiisa iyo shalay markaasuu soo saaray eh, in markaas doonayo in madaxweynaha ah, dabcan uu ku-xigeenka ula shaqeyna dhegeystayaal haddaba mar- musacab markaa fiiriso xisbiyada ah, sida markaas imikan xisbiga sii dhintay oo markaas waa xisbulxaakimka ay taladahay ee Jubilee, jubilee mhm.
Eh, waxaa markaas ugu horey ee tirada markaas baarlamaanka ugu jireen iminkan ay tahay ama sidoo kale ay eh, ahaydba horaan boqol afartan iyo kow halka xisbiga markaasi eh, mucaaradka uu ahaa oo odium uu soo raacay waa konton iyo sagaal waxaa markaasi soo raacay eh, xisbiga eh, kan hadda xisbiga waxaa soo raacaa ANC.
eh, wiper wiper ayaa soo Wiper, raacaa dabcan, mhm.
ayaa soo raaca sagaal iyo toban halka sidoo kalena xisbiga eh, sidoo kalena uu soo raaco eh, xisbigii iminkan aan ka hadlayna ee amaani ama kan markaasi a n c musale mudabari uu soo raaco ilaa iyo laba iyo toban ayaa markaasi eh, kuraas oo ka haysataa dumarkana waa hal qof ayaa markaas uga soo gala woman reeb halka qof nominated hal qof uu ka haysto eh, speaker wax uu ka haysta malahna leeyahay Mhm.
Eh, dabcan markii la isku darto eh, maalin la iskugu daro afar iyo toban ayuu markaasi baarlamaanka ugu jirtaa markaad fiiriso eh, dabcan eh, eh, musale mudabari xildhibaanadiisa maalmihii lasoo ama tirada dhaafayna rasmiisa, eh, xildhibaano markaas ayaa ka joogta.
baxeen Eh, dabcan.
dabcan xildhibaanada markaas iminkan qaybta markaas kaga baxeen kuwa baarlamaanka laakiin kusoo galeen laga hadlaya xisbigiisa kusoo galeen laakiin haddana waxaa leeyahay boqolkiiba eh, markaa fiiriso kenyaanka waxa uu ka bataa ilaa iyo eh, labaatan iyo kow boqolkiiba ayaa leeyahay waxaa markaasna boqolkiiba eh, kenyaanka taageerida uu ka wato boqolkiiba koob iyo labaatan waxaa markaa hadda- waxaa ugu badan xisbiga dabcan talada hayo ee jubilee ayaa leeyahay ugu badan waxaa soo raaca xisbiga o d m waxaa haddana waxaa soo raaca xisbiga markaasi asaga uu orkacayo xisbigiisa waxaa kasii dambeeya xisbiga wipe ayaa kasii dambeeya ee kalonzo ee kalonzo kasii dambeeya haddana ee, dhaatada waxay haddana sheegaysaa in meesha ay ka baxday xisbiga taladahay ee jubilee waxaa haddana soo baxday xisbiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi shacbiyadda ugu badan wata waxaa soo raaca xisbiga o d m haddana waxaa soo raaca xisbiga isla ammaani xisbiga saddexaad.
soo raaca waata dhegeysan aan isku soo laaban doonaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan een, qeybaha dambe fursad ayaan dhegeystayaasha usiin doonaa fahanka sheekada iyo sidoo kale dhanka baraha bulshada arrimaha markaas ugu xiisaha badan ee dhanka twitterka facebooka ayaad maqli doontaan dhegeysan isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal qeybihii dhexe barnaamijka ayaa iminkan markaasi soo gaarnay dhegeystayaal iyadoo goorrowna aad maqli doontaan hadduu eebba haraale ka noqdo dhegeystayaal sheekada markaasi ka dhex taagan baraha bulshada dhegeystayaal dhanka twitterka facebooka dhegeystayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan arrimaha fahanka ayaa maqli doonta laakiin marka hore dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka saaka diirada ku saaran ee kaga hadlaynay dhulgariirka markaasi shalay u dhigay cidda ay saamaysay iyo weliba sida markaas wadanka aadka loogu hadalhayo waxaa sidoo kale markaasi kasoo qaybgalay kulankaasi dhulgariirkaas waxaa leeyahay dabcan ma waxa markaas uu soo bandhigaa musole mudhabadhe mise waxay ahayd dhulgariirka uu sheegaya inuu markaasi kulankiisa kasoo qaybgalo madaxwe- madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hadalhaynta markaasi baraha bulshada haysato oo dhegeystayaal aadkana markaasi loo dhowrsugayay shalay oo markaas warbaahinada indhaha aadka loogu hayay kulanka shalay axaddii markaasi bomas of kenya ka dhacay iyo dadka markaasi wafuudda kala duwan ay iskugu kala imaatay halkaas inkastoo laakiin xulafadii asxaabtiisii muscabow Mm.
ay markaasi siyaasadda bahwadaagta ku ahaayeen sidoo kalena hal xisbi ama hisbeysi ay ka wada ahaayeen ee shalay aada uga xumaadeen kadibna kalfasho fadhigii ay iskaga baxeen sheegeenna in markaasi goobta ay saaran yihiin mase goobta ay fadhiyaan in sidoo kale indhahooda aysan qaban karin William Ruto.
hogeenka dalka william ruto kadibna iskaga baxeen laakiin waxaa la isweydiinayaa maxay tahay sababtu marka hore uu ula- oo- uula wadaagi waayey ama asxaabtiisa uu u sheegi waayey in uu madaxweyne ku-xigeenka wadanka uu imaanayo kulankiisa Mhm.
ama shirka markaas uu qal- uu qabanayo laakiin wuxuu u sheegay madaxweyne musale mudhabari in cid cid waliba markaas ay kasoo qaybgali karto kulankiisa uu asaga markaas musharaxnimada uu markaas ku dhawaaqayo Aan ka ahayn Raila Odinga.
Aan- aan ka ahayn Raila Odinga Mhm.
laakiin maxay tahay oo leeyahay dabcan kursiga markaas madaxweyne ku-xigeenka meesha yaalay ilaalihiisa boodhkaarkana meesha uu taagnaa oo markaas uu ilaalinayay waa mid markaas uu ogay markuu uu soo dhawaaday ayaa loo sheegay eh, stephen crossoka iyo gideon moy iyo jimon jiki inuu imaanayo raila oo dabcan waraa la hada William madaxweyne Ruto.
ku-xigeenka william ruto kadibna waxay sheegeen in ay markaasi telefoonadooda ay qaataan ayna sheegeen waan ka xunnahay musale madhabadhi halka ma sii wada joogi karno indhaheenna markaas ma qaban karaan qof aan markaasi necebnahay amase qof markaasi aan doonay inuu naga soo agdhowaado dhanka s- ka sis- ka sis- waa ka- dhanka ka siyaasad ahaan Mhm.
dhegeysa waa sida markaas ayagay qabaan kadibna musale eh, dabcan moses watengula ayaa isku dayay inuu rereebo laakiin way dhici weysa waa diide Een, yusufow Mhm.
dabcan hadda halkan waxaa ka bilowday waa isbahaysi cusub Mhm.
markaa fiiriso Aad iyo aad.
sababtu waxay tahay Mhm.
iminka waxaan arkaa een, xildhibaankaas ee, ninkaasi lagu magacaabo didmas baraza shalay Mhm.
markuu goobtaasi u imaanayay Mhm.
waxa uu xirnaa ee, jakad ama fanaanad aad iyo aad qeybna dhankan garab waxaa u- waxaa ku Xisbi.
dhejisnaa xisbiga u d Eh, ehe.
a dhanka kalena waxaa ku dhejisnaa xisbiga a n c aad iyo aad taasi micnaheed waxay tahay Mhm.
in xisbigan uu hal qu- eh, is- labadan xisbi ay hal qura iyo hal isbahaysi samaysan Aad doonaan iyo laakiin weli waxaa la isweydiinaya iminka Mhm.
mm, cleophas malala aad iyo aad senatorka kakamega Aad ayaa iyo warbaahinta subaxani la hadlay Mhm.
wararku waxay sheegayaan wuxuu leeyahay isbahaysiga oo kawaa dhintay Aha.
Isbahaysi- dabcan shalay buu si- sheegay si dadban buu shalay u sheegay laakiin Mascaw.
maanta si toosa Aha.
ayuu waxa u yidhi Aha.
isbahaysiga oo ka waa lagu kala kacay aad iyo aad su-aal baa taalla marka ee, w- moses wetangula iyo Mhm.
musale mudavadi waanu ognahay way isku xiran yihiin waxay aadeen dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa soo haray gideon moy iyo sidoo kale kalonzo musyoka gideon moy waa dhanka madaxweynaha ayuu jiraa mar walba dabcan waanu ognahay dhanka madaxweynaha ayuu jiraa oo madaxweyne uhuru kenyatta dhankii uu la doona ayuu u kacaya dhankaasi oo loo badinayo raila odinga inuu ku biirayo azimio la umoja sidoo kale kalonzo musyoka culeys ayaa dhanka iyo reerka ka haysta Mhm.
dhanka ay gobolka uu kasoo jeedo Mhm.
sababtoo ah saddex barasab oo halkaasi ka yimaaday ayaa saddexdaba waxa ay ku cadaadinayaan in uu ku biiro azimiyo oo uu taageero raila odinga saddexdaasi barasab dabcan saddexda waxay si buuxda u garab taagan yihiin dhanka iyo raila odinga iyo azimiyo la umoja waxaanu sidoo kale ognahay in kalonzo musyoka xisbigiisa wiper uu kal hore la- heshiis la galay isbahaysiga jubilee waa sannado ka hor isbahaysi ula galay eh, dabcan heshiisi ula galay marka sidoo kale waxay u badnaan doontaa sida haddana saadaashu ay leedahay in labada nin ay mar kale dhanka iyo raila odinga ay dib ugu laabtaan kalonso musyoka sidoo kale uu dib ugu laabto dhankaas iyo weliba raila odinga sidoo kale gideon moy isagona gobolka rift valley kasoo jeedo Mhm.
oo isku meel kasoo jeedaan madaxweyne ku-xigeenka dalka isna uu si buuxda u garab istaago azimio la umoja marka isbahaysigaasi oka Ehe.
halkaasi lagu aaso aad iyo aad musacbow sidoo kale waxaa aad- aad u qoslay madaxa ururka shaqaalaha ee dalka francis atwoli wuxuu leeyahay Allah, qosol miyuu leeyahay?
intuu ku dhaftay eh, buu leeyahay Eh, dabcan musale budhabud muxuu dad u wataa uu leeyahay uu- dabcan uu ka- uu kaga birayaa eh, ruto waa dabcan waa hadalada markaas aad la hadlaya Mhm.
dabcan wuxuu kasoo qaadaa qof markaas uu aad u liidayo Aan- dabcan inaa- waxayna isku haystaan eh, galbeedka dalka eh, eh, francis atwoli wuxuu asaga wataa azimio la umoja ama raila odinga iyo asaga wataa wuxuuna Mhm.
dadka markaas galbeedku doonayo inuu kaga dhaadhiciyo Mhm.
inay taageeraan Raila Odinga halka Musalia Mudavadi uu leeyahay cidna markaas taageerina waa inaad markaas wiilkiina aad taageertaan Mhm.
oona markaas usha aad la qabataan oona waxaan aad la- aana- aan- aana la dhistaan hogaankana waxna aad kala bedelay- aad kala bedeshaan Mhm.
waa sabcan sida Musalia Mudavadi uu qabo laakiin waxay markaas isla mari laayihiin iskuna mari laayihiin Francis Atwoli iyo sidoo kale eh, Musalia Mudavadi waana dadka markaas galbeedka dalka kuwa ugu cadcad Eh, Francis Atwoli wuxuu soo saaray shakhsiyaad fara badan eh, oo markaas la doonayay in siyaasadda xitaa xisbi kale ay- ayaa la soo saaray uu horkacay wasiirka ma- een, difaaca dalka eugin wamalwa iyo asxaab kale ee- ee horkacayan galbeedka dalka si keliya loogu jebiyo madaxa a n c musale mudavadi laakiin musale mudavadi go-aankiisa wuxuu weli taagan yahay asaga in markaas dhaqaalaha wadanka waxuu keli ka bedeli karo Hab- haddaba qaabka markaas imikan wada shaqaynta ee imikan eh, shalay ay isla gaareen madaxweynaha maantana sidoo kale kulamo ma- markaas ay qaadanayaan haddana guddi markaas ay soo saarayaan arrimo markaas kala duwan ay isla saxiixanayaan waa arrin markaas u taalo madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga a n c habka doorka siyaasadda markaas ay doonayaan inay isla gaaraan laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeysa Eh, dabcan haddii galbeedka dabcan iminkan uu taageero ka helo ta- een, garsan- bartamaha dalkana taageero uu ka helo qaabkee markaas laiskugu waafajin karaa madaxweyne ku-xigeenka waa midda iminkan Mhm.
asagana a- a- ku cakirnaan doonto ama ku cakirnaan karto sida markaas uu iskugu waafajin karo ama sida uu iskugu keeni karo asaga keli wuxuu doonayaa sidii taageero uu halkaas ku helaa laakiin asxaabtay ku kala xiranta haddana musale mudabari dabcan heshiiska dabcan iminkan si goosgoos ayuu u socdaa heshiis weli ful markaas loo wada gaara ma dhammaystiran ma aha keliya shalay waxay ahayd in markaas ay wada shaqayn karaan mise waa wada shaqayn karnaa Ama Oo wada keli- shaqayn u bilaabato.
ama wada shaqayn markaas u bilaaban karto keliya taagan tahay laakiin ma aha meel markaas musale mudabari ku dhahay waxaan ku biiray eh, madaxweyne ku-xigeenka halka madaxweyne ku-xigeen u dhahna gacmaha isqabsanin waa wada shaqaynaynaa oo ke- laakiin wada shaqaynto keliya ayaa meesha iminkan taalla miiska Laakiin- saaran tahay laakiin siyaasadda markaa fiirisa yusufow een, wax political language la dhayaa jira Aad iyo aad.
marka ugu hore Mhm.
si toosa laguma dhahayo Mhm.
xisbigan ayaan ku biiray Mhm.
ama isbahaysi waan samaysana Mhm.
laakiin labada qof marba haddii hal miis ay soo wada fadhiistaan Mhm.
waan wada shaqaynaynaa siyaasadda ereygaas ayaa la isticmaalaa Mhm.
waan wada shaqaynaynaa ayaa la Mhm.
isticmaalaa Aad iyo marka aad.
wada shaqaynaysaa micnaheedu waxaa weeye in isbahaysi ay samaysan doonaan sidoo kale waxay leeyihiin Mhm.
raalli iyo weliba isu soo baxyo ayaan si wada jir ah Mhm.
uga samayn doonaa nakuru gobolka galbeedka iyo gobolka bartamaha saddexdaasi meel ayay si uu madaxweyne ku-xigeenka u carabaabay marka dabcan eh, sida am- a- arrin aan ka dhawaajisay jirto Mhm.
taas oo ah een, gobolka bartamaha iyo sidoo kale musalia mudavadi si la isku waafajin karo Mhm.
laakiin eh, labada nin labaduba dhankan waa la iska eegaya ninkanna ninkan kale ayuu fiirinaya railana ruto ayuu fiirinaya rutona Ray- wuxuu fiirinayaa raila Eh, sidaan hadda sheegtay maadaama uu wada shaqeyn dhex marayso musalia mudavadi iyo weliba william ruto gobolka bartamaha dalkana ee meesha u taalo Mhm.
waxaa sidoo kale iminka dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay saadaalinayaan kalonzo musyoka iyo raila odinga oo haddana meel wada fadhiistay inay imaan doonaan Mm.
labadaasi markay isku biiraan dabcan one iyo one ayaa la kala haystaa option baa labada u fur marka Mhm.
in gobolka bartamaha la iska dhaafo oo madaxweynenimo laga soo qaadana madaxweyne ku-xigeen oo ay kana mudavadi u qaato kana kalonzo u qaato iyo sidoo kale in labaduba laga tago oo gobolka bartamaha dalka ay midba midka kale qof dadka ka gadmaya oo iyagu maanta codod u keeni karayo ay markaasi soo qaataan dabcan labada dhinacba haddii aad fiiriso xaaladahoodu way isku cakiran tahay laakiin waa la isfiirinayaa oo waa la isgaadayaa laba qaaban isma qaado ay tiri soomaalida eh, sidoo kale eh, balse si guud arrinta meesha taal ayaa waxay tahay isbedelka siyaasadda ee ku yimaaday Mhm.
dhankaas iyo saaxadda siyaasadeed ee dalka Mhm.
waxaanu sheegnay madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu shalay si rasmi ah u shaaciyey inay wada shaqeyn doonaan xisbiga a n c oo u hogaamiyo musalia mudavadi ruto oo dadweynaha la hadlay xilli uu markaasi ku sugnaa xarunta bomas ee magaalada nairobi waxa uusay inay la shaqeyn doonaan a n c ford kenya iyo dhammaan xisbiyada doonaya inay isla jaanqaadaan safarka lagu midaynayo shacabka william ruto waxa uu sheegay in qorshaha ah in kobcinta dhaqaalaha waddanka meel hoose laga soo bilaabo ee u d a iyo wanaajinta dhaqaalaha dalka ee a n c ay yihiin xalka uu waddanku u baahan yahay waxay isleeyihiin marka een, hal ajenda ayaan wadana oo ah dhankaasi iyo dhaqaalaha in la wanaajiyo ruto waxa uu sheegay in isagu iyo mudavadi ay bilaabi doonaan waaqabashada isku soo baxyo ololo siyaasadeed oo markaasi ay sar u qaadayaan heerka hoggaanka oo noqonaya midka madax bannaan been iyo khayaamo sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in iskaashiga u d a iyo a n c uu xoojini doono dimuqraadiyadda si looga hortago in kenya uu ka jiro nidaam kalitalisa madaxa a n c oo musalia mudavadi waxa uu markaasi ergada heer qaran ee xisbigiisa usoo xusheen inuu noqdo musharaxa madaxweynimo ee matalaya xilliga doorashada guud ee bisha sideedaad si cadna waxa uu sheegay inuusan la shaqayn karin garabka azimiyo la umoja ee uu hogaamiyo madaxa xisbiga o d m raila odinga marnaba suurtagal maahan 2022 ama doorashadani hadda soo socoto inaan isla shaqayno raila odinga ayuu leeyahay mr mudavadi waxaa woosta ka xariiqay inuu aad u tixgelinayo kalsoonida marka uu xulanayo saaxiibada uu xiriirka dhow la leeyahay marka kalsoonida ayaan tixgelinayaa Mm.
william ruto waan ku kalsoonahay ay taasi ka dhigan tahay raila odingana kuma kalsoonaan karo sidoo kale dadka markaasi imika musalia mudavadi kalsoonida ay kala dhexeen doonin waxaa ka mid ah kalonzo musoka iyo gideon moy oo maalinkii shalay ay kala firdhaameen ama ay kala boodeen waxa uu tilmaamay in lagu kalsoonaan karo qof ay iswaafaqayaan hadalladiisa iyo weliba ficiladiisa dabcan qofka wuxuu leeyahay anigu aan la shaqayn doono waa qof hadalkiisa iyo ficilkiisa Iswaafaqi ay iswaafaqeen dabcan hadalkaasina wuxuu la jeedaa ama uu ku duraya Mhm.
waa raila odinga ayuu ku jeedaa oo madmadowgoodii ka soo bilowday tan iyo bishii koowaad labadii kun iyo siddeed iyo tobankii markaasoo raila odinga uu isku dhaariyey Mhm.
xilka madaxweynaha shacabka ama people's president markaasina uu heshiis kadib la galay bil kadib ama laba bilood kadib madaxweyne uhuru kenyatta taasi oo sii kala jebisay hanaankii iyo weliba isbahaysigii nasa kaasoo ay ku midaysnaayeen siyaasiyiintani wetangula mudavadi iyo weliba kalonzo iyo raila odinga oo ayna sheegeen inaysan laga qaybgelinin ama uu kala tashanin in madaxweynaha uu heshiis la galo dabcan halkaasi ama goortaasi ayuu soo bilowday iminka isjijiidka halkaasi ka jiro iyo madmadowga iyo isfahamwaaga iyo is-aaminaad la-aanta ka dhex taagan raila odinga iyo weliba musalia mudavadi dabcan waxaan sidoo kale ognahay in xisbiga o d m uu isbedel ku sameeyey dhankaasi hogaanka senadka oo ninkan lagu magacaabo moses wetangula ee xisbiga ford kenya hogaamiyo laga qaaday hogaankii uu halkaasi ka hayay ee hogaamiyaha da- aqlabiyadda ama dadka laga tirada badan yahay minority leader ayaa laga qaaday oo james orengo ayaa la siiyey halkaasi ayuuna kal hore masbuucii lasoo dhaafay isagoo hadlay waxa uu sheegay in midaasi uu hilmaami doonin uuna weli kasoo kabsanin arrintii amaba waa bahdilka ay aqalka sanadka ugu dhex sameeyeen xisbiga o d m mu- waa moses wetangula dabcan sidaasi si la mid ah waxaa shalay halkaasi sidaan sheegnay ka dhacay in xisbiga wiper kalonzo musyoga iyo dhigiisa kano gideon moyi ay shalay iskaga baxeen xarunta bomas kadib markii ay ka war heleen in musalia uu la safanayo william ruto labadan mas-uul musalia iyo weliba moses wetangula oo hogaamiyo ford kenya ayaa ka wada tirsan dalladda okay tallaabadani ay qaadeen musyoka iyo weliba gideon moyi ayaa ah mid markaasi si adkeynaysa xidhiirka afarta xisbi ee ka wada tirsan isbihaysigani ee lagu magacaabo o k a ama oka taasoo iminka lasoo sheegayaba in halkaasi ay xisbiyadu ku kala baxayaan oo isbihaysigaasi la aasi doono lana doogi doono Waa taasi oo iska cad in musalia mudavadi marka uu ku biiro iyo- iyo weliba we- moses wetangula marka ay ku biiraan dhanka garab ee madaxweyne ku-xigeenka kalonzo iyo gideon moyi waxaa iyaguna u furan eh, in weli ay gooni isku tahayi karin balse ay tahay iyaguna inay heshiis la galaan dhankaas iyo azimiyo ee uu hogaamiyo raila odinga sidoo kalena garab ka helaya dhanka madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale xisbiyo siyaasadeed oo yaryar oo halkaasi ku bohoobaya ama ku midoobaya dhegeystayaal dhankaasi iyo xubinta eh, maasheekada fahamka iyo waxyaabaha dhanka iyo baraha bulshada ayaan uga eegina barbaraha bulshada marka hore aan ku bilaabna dhegeystayaal intaanan aan u sii dhaadhicin dhankaas iyo eh, fahanka sheekada muscab Een, waxaa wadanka tanzania laga hay iminkan uga hadalhay inta badan eh, laleeyahay een, muxuu yahay waxaa la yidhahaa muxalla muxalla muxalla madaxweynaha wadankaasi samiya suluuxu ayaa keentay dabcan in dadka ay aada ula yaabeen dabcan waxaa leeyahay maxay tahay waxa ay ula jeedo ereygaasi waa erey markaasi markaa fiirso carabiga een, soomaalidana sidoo kale waa basid buu yahay muxalla muxalla maxaa u taqaanada adiga
muhalla Ah.
af carab miya ama swaaxili waa dabcan isku waa swaaxili waaye een, carabigna waaye een, af soomaaligana aad buu ugu dhow yahay muxalla Mu- Mhm.
muxalla miya mase muxalla muxalla ha waa muxalla ha maya si fiican u carabaab muxalla muxul ya, dabcan ayaga dee xaada muse musoo saaraya mogtahay laakiin ereyga muxalla waaye muxalla
maxay leeyihiin
dabcan een, waxay leedahay dadka markaasi een, waa in hal hal baa lagu wadaa hal
solution ama?
hal solution Mhm.
marka tanzaniyaanka marka wadankaasi een, waxaa ay noqdeen in ay di- u- dib ugu cararaan Qaamuuska.
qaamuuska ay dib u baaraan Mhm.
maxay tahay maxaa le een, in ay ereygaas ay ku dhawaaqdo waa gartay Eh, dabcan eh, waa dabcan Tanzania- waxyaalaha markaasi een, aadka eh, ula yaab eh, ula yaa- eh, dadka ay aad ula yaabeen muxuu tahay muxalli Tanzania dabcan sidaan muxalla maa ognahay.
muxalli waa muxalli raalaada dhegeystayaal muxalli yani h- muxalli Mhm.
qofka markuu wax een, eh, wax sameeyo een, ama qalad uu sameeyo eh, intii qofkii shaqada laga tirin in wax horta loo loo helo loo raaday ayaa marka muhiim ah marka waa tan maanta ugu sheeka badan hadda qofkii haddii maanta uu ku shaqeynayo ama wuxuu sameynayo mise do- countiga ama dowladdu ka tirsan yahay ama adiga shakhsiyaan meheradaada uu shaqeynayo qofka maxaa ku sameysaa Mhm.
durba ma telefoon baad u dirtaa mise waad u yeertaa waqti maa siisaa mise dur- waad caraysaa isla markiiba Mhm.
twitterka
dabcan twitterka waxyaaba aad iyo aad u tiro badan siyaasadda unbaa lagu hadalaya yuusufow siyaasadda iyo sidoo kale dhulgariirkii shalay la sheegay Mhm.
in halkaasi uu ka dhacayo dhulgariirkaas eh, horta ma ku sameey adiga mascad yuusufow aniga dhulgariirkaasi waan sugayey oo xitaa banaanka ayaan joogay guryaha ayuu soo gaari doona ayaan isleen Mhm.
Eh, banaanka intii uu ninkaasi khudbada jeedinayay Mhm.
dabaqyada xitaa waa kasoo degnay oo banaanka joognay qof walba waxaa la- eh, bal- guriga ha kasoo ha saldhigtaa la- dego qof Ha, walbaas qof iyo walba taagnaanin.
guriga ha kasoo dego oo waxaa la yidhaahday si- sidaa siyaasiyiinta sheegayaan Eh, dabcan adigoo ama hotel ku jira ama guriga ku jira ama sariirtaada dul saaran haddii dhulgariirkaas soo dhaco wuu ku saameyn kara marka banaanka iyo dibadda haloo soo baxo ayaa layidhi marka dabcan waan ka badbaadnay dhulgariirkaasi iyo musaale mudhaafar sheegay waxyaabaa sida aadka loogu hadalhay yuusuf oo dhanka iyo twitterka waa siyaasadda waxaa ka mid ah barasabkii hore ee kiambu william kabogo oo isna shalay halkaasi ku sugnaa dabcan waxaa ognahay kabogo inuu xisbi uu samaystay la yidhaahdo tujibebe xisbigaasi oo shalay isna isagoo hogaaminaya halkaasi ku sugnaa waxuuna ka midka ahaa afartii siyaasi ee halkaasi iyo s- um, taagnaa waa goobta hore taagnaa oo gacmaha isqabsadeen waxaa gacmaha isqabsaday markaasi william kabogo madaxweyne ku-xigeenka musaala mudavadi iyo weliba moses wetangula taasi oo micnaheedu tahay inay midnimo muujinayaan marka waxaa leeyahay william kabogo iminka wuxuu si rasmi ugu biiri doonaa ma- miyuu si rasmi ugu biiri doonaa dhanka garab ee william ruto maadaama shalay halkaasi uu ka qaybgalay sidoo kalena dadkii gacmaha isqabsanayay afartii hogaamiye uu qayb ka ah isagoo xisbigiisa hogaaminayo dabcan waa waxyaabaha sida aadka loogu hadlay waxaan ognahay inuu ahaa barasabka ugu horeeya kiambu balse uu ku guuldaraystay ama looga guuleystay doorashada labada kun iyo saddex iyo toban toban iyo toddobadii oo uu ka guuleystay ferdinand waititu markii dambena xilkaasi laga qaaday amaba la impeach gareeyey Eh, sidoo kale waxyaabaha kale ee sida aadka dhankaasi iyo twitterka loogu hadalhay waxaa ka mid ah baba gaining ground raila oo codad badan iyo taageero badan ka helayo dhankaasi iyo gobolada iyo een, markaan fiirino meelaha dadka ay ku badan yihiin haddii aan u fiirin waxay leeyihiin raila odinga waxa uu maalinba maalinta kasii dambaysta hananayaa taageerida dadka ku sugan gobolada iyo weliba tuulooyinka marka waxay leeyihiin baba gaining the ground taasoo micnaheedu ta waxay leeyihiin raila odinga waa mid taageerayaashiisu ay sii badanayaan maalinba maalinta ka dambeysa dabcan sidoo kale waxaa sida aadka loogu hadalhay waxaa ka mid ah waa heshiiskan ay gaareen a n c iyo weliba u d a waxaana leeyahay maxaa halkaasi keekasi maxaa uu ka heli doonaa musalia mudavadi miyuu ku qadi doonaa mise wax ayuu ka heli doonaa oo cadkiisa ayuu goosan doonaa ayay leeyihiin waa su-aasha halkaasi sida aadka iskula wadaagayo maanta dhegeystayaal ama waxyaabaha sida aadka ay dhankaasi iyo twitterka ay kenyaanka u hadalhayaan
waa tahay yusuf sheekada haddii maanta aada inoo soo gudbiso dabcan khamiistii iyo jimcihii yusuf waa maqnaa dhegeystayaasha laba sheeko oo dhankaas iyo fahamka ayaan ugula wadaagay waa laisku dayay laakiin cid haleeshay ma lahan ama waa laisku dayay dabcan laakiin cid soo dhaweysay xitaa ma lahan bal maanta sheekada iyo yuusuf bakad aanu eegna in dhegeystayaasha ay markaasi isku dayi karaan oo wax ka dhihi karaan taloma diinia oga dhigaa maanta mise caadi jiraal baa nooga dhigaa musacawo yuusuf horta arrimaha qoyska unbaa ku badnaan jirta moogta adiga maanta dhanka uga dhigaa arrimaha qoyska iyo shukaansiga waxyaalahaas baa ku xeeldheer tahay oo ogahay kowdha dhankeen uga dhigaa maanta iska wado mawduucaada kolley shukaansiga waxaas muu ku sabinaan jire
hor arinteyda ku saabsanta dabca waxay ku saabsanta dadka dhan way garanayaan haye way fahmayaan way fahmayaan dee waa soomaa intoo keliya maskaxda leh Yeah.
wax- intoo keliya maskaxda leh wax fahmi karto oo kelima fahmayaan haye
talow diini maa nooga dhigaa musac mise caadi si guud baa nooga qaada oo soo qaadaa dabcan dabcan waa isniin diin oga dhig
qamiin jimcaha loogu talagalay diinta joogo Mu-
Nooga dhig.
astaafurlah diinta maalin walbay taagan tahay balse een, musacow
dhanka ay diinta nooga dhig yusufu een, ma diinta uga dhigaya maanta haye sheekada sidan baa u dhacaysaa dhegeystayaal abtiyow wiil iyo abtigiis waa wiil iyo abtigiis dhanka ah, dhanka iyo north eastern waqooyi birse gaara gaarisa awiyow baan lahabti awiyow ha wili awi- awiyow awiyow buu dhahaa mogta aad iyo aad haye wili abtiis ah wiil iyo abtigiis Mhm.
abtiyow wuxuu leeyahay waan wada soconnaa waa ila talisaa waxna waad ii sheegtaa waan isla cuntaynaa ma garad Mhm,
googashina ma noo kala aho
mhm.
laakiin ishaada iima jeedo waa garta laakiin ishaada iima jeedo Mhm.
wuxuu dhahay wiil iyo abtigiis muscabow dhegeyso haye wiil iyo abtigiis abtiga wuxuu dhahay waan wada soconnaa saaxiibaan nahay waan wada sheekaysanaa waana waan wada quudanaa.
waan wada quudannaa Mhm.
waana isku aragti dhibannaa waxna waan isku sheegnaa waxna waan isku qarsannaa gooshina manoo kala duwnee Laakiin- ishaadan laakiin iima soo jeedo Mhm.
ishaada iima jeedo iima soo jeedo waa garta ishaada iima soo jeedo oo wiil iyo abtigiis waa ku celceliyay Ogow.
yuusuf ishaada iima soo jeedo mascabow dabcan waa eh, wiil iyo abtigiis aha.
dhegeystayaasha ugu celinaya mar kale Mhm.
waa wiil iyo abtigiis abtiyow waan wada soconnaa waan wada sheekaysannaa saaxiibaan nahay waxna manoo kala dubno waxna manoo kala qaarsoonno hal waxaan nahay far iyo faraanta abtiyow saaxiibaan nahay ul iyo diirkeedii dhahaa Haa.
haye gogashana manoo kala dubno abtiyow ishaada iima soo jeedo dhankayga uma soo jeedo abtiyow ishaada dhankayga uma soo jeedo shirkada halkaasay ku eg tahay waa intaasoo keliya
waa garta haa dabcan een, meesha ay ku- sirta ku qarsoon tahay waa gogashana nooma kala duwano ishaadana ima soo jeedo ani ma garanayo muscab Maya.
waxaa adiga dhigdhigaysa ada haddaa rabta inaad isku daydo dhegeysaas u jilciso Eh, eh.
waad u jilcin kartaa maya dhegeystayaasha ayaan doonaynaa inay isku diyaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal qeybaha damban dhegeystayaashaan fursad u siin doonaa dhegeystayaal si markaasi barnaamijka uga qeyb qaataan arrimaha markaasi saaka siyaasadda waddanka ka taagan laakiin iminka fahanka dhegeystayaasha qof waliba fahankiisa aragtidiisa waa sidee adiga fahankaa saaka maxaana markaasi ku tilmaami kartaa wiilka iyo abtigiis wiil iyo abtigiis dabcan sheekada way fahmeen dhegeystayaasha qaar ayaa markaasi doonaya inay isku da-aan halkee talow ay kula aadi doonaan muscab halkee Mm.
markaasi inala aadi doonaan waa sidee yaana soo dhoweyn doonaa yaana markaasi birta birta u saari doonaa waa garta maskaxda hata ujiyaan Ama yaa dhegeystayaasha birta ku dhufan doonaa gubad somala birta ku dhuftay Lo- liyanolal mays birta ku dhuftay malo Mhm.
muscab birta ku dhufta asaga had marka hore barnaamijka furfurayne
aniga wadda ayaan doonaya inaan u furo aad iyo dhegeystayaasha aad laakiin wadada ayaga furi laakiin karaan.
yuusuf ayaa ii hor istaaga hadda laakiin dhegeystayaasha dabcan uma malanaya xitaa wad- muscab xitaa haddaa soo wakiishataan soo adeegsataan in wadada inuu furi karo dhegeystayaal Mhm. dhegeystayaasha bal fahankooda artada aan fiirin muscabow
Hello. calaykum asalaam waraxma
adiga ashar maarka waxaan kasoo baxaa gaarisa aad baan kuusoo dhaweynaynaa sharmaarke salaam adiga socodkaada si la mid ah
subaxnimo horta waxaa leeyihi ma aragtay hasha ma- maankeyga gadaan masaar maa la qabin maqasuliga hal hasha
maankeyga gadaan masaar maa la qabin maqasuliga Mhm.
hadda zakada waa wanaagsan tahay Eh, anina waxaan dhigaa maamul shaydaan amuu sheedhan yahay ah aa
dabcan fahankiisa fahankiisa qof walba fahankiisa ilaaliye haye eh, marka ima soo jeedid m- muxuu ula jeedaa macnaha iska markay ilaalinaysa camal maarta aan ku dafira camal aan jaa- maarta aan ku- muxuu daqri rabaa oo dafir waa kuy aad baa mahadsan tahay salaamu calaykum calaykum salaam degaha kale qadka telefoonka star f m hallow
raadi asagahay fadlan
alo halow raadi asagahay fadlan ka gudub dhegeystayaasha kale aan siino fursadda Dadka- dadkaas hayn anaga Mhm.
Mar- marka wax ka qayb qaata la dhaho Mhm.
raadiyaha laisku horshadi Mhm, sifa isku dheystaan ay doonayaan dhegeystayaasha haddii raan is dhegeystaan isla markooda ha isoo diraan anaa u diraya codkooda asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cusmaan sheekh maxamed
waa aad baan ku salaamaya adiyo ninkii saaxiibka bakat haadiya soo dhawow musaxo waxaa la jiray eh, sharif oo fiicanasho waa aroorta canele helo aad iyo aad waan ku maqlaynaa
anigu haddaan xoolaha isku dayo aha
waxaa weeye waxaan isleeyahay abtigaa wuxuu yidhi waan wada soconnaa waxaa wada cunnaa isku gogol baana aad iyo aad laakiin isha aad iima soo jeedo aad iyo aad abti waa aad iima jeclad waaye yacni waa iskala kaa socdaa mooga iima jeclad wey haye saasaan isleeyahay aniga
aad iyo aad waa tahay muscabo sheekada horta een, abti iyo arrintan kuma saabsan way ka fog tahay haddaan u sheeg dhegeystayaasha arrintan meel yaroo kaba waa keliya abti iyo iima soo jeedid iyo sidan baa ii tahay iyo kuma saabsan horta arrintan way ka duwan tahay waa sarbeeb waa sarbeeb arrintan wax yaroo kooban oo keliya waaye wax yar oo kooban oo keliya waa garta dadka weliba waxay fahmi karaan eh, abwaanada weliba arrin- sheekadan in abwaan ba hadda ka hor ii sheegay weliba waxaa u malaya waqti fog ahayd Mhm.
xitaa saxaafadii waxaa hata- xitaa ma bilaabna u malaya waa garta saxaafadda xitaa nin wanaagsan baa u tahay marka intaa haddii aad niyadda aad hilmaamin oo aad sheekada haysay waqti fog bay ahayd haye marka xitaa wuxuu dhahay maalinta waan soo xasuustaa een, wuxuu dhahay af soomaali isku day inaad baratid markaas eh, waxaa ahaan jirtay dadka oo luuqadda sida aadka u dhib ha af soomaaliga ha Mhm.
marka wuxuu dhi- wuxuu dhihi jiray af soomaali baro Mhm.
isku day inaad baratid Mhm.
een, dadka een, waaweyn Mhm.
la hadal waa garta la sheekayso sax
wax akh- wax wax badan akhriska akhriskana badi badsow uu dhahay waa garta wuxuu dhahay dadka is- isla deegaanka aad kala imaatay ama iskala imaateen Aha.
kulankooda ha badsanin haye muxuu dhahay iska yaree ah dadka is- yani is- kula deegaanka aad iskala imaateen kulankooda ha badsanin iyuu kuu dhiirilinaya inaad la dabcan wuxuu kulanto.
leeyahay een, lahjadii iyo waxyaalihii maaragtay Mhm.
yaa weli yaa sii wadanaysa waa garta oo waxna markaa ma kugu soo kordhinayaan Mhm.
yaan kusii dheer marka sheeke saddex u malay inuu ii sheegay labaan ka xasuustaa ilaa hadda Mhm.
Mid- middan iyo midda soo socoto beri dambe aan sheegi doono berito beri maa beri dambe arbacada aan sheegi doono Mhm.
beri mid kale aan sheegi rabaa waa garta arbacada midda soo socoto Haya.
aan sheegi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo labadaas oo kale aan ka xasuustaa hagaag waa diyaar bal dhegeysanaan sayna musaco
calaykum salaam waraxma
markaan soomaa adiisa bas waxaan u salaam waanu kaa qaadnay
waxaan u malay Aha, gardeeda dalis waxaan waxaan u malay aha.
oo qubas aad u jaasasana ku neceb qof
qubas aad u jaasasaganaad ku neceb yahay waaye
adiisa bakad baaba jacel ku salaamay aad baa mahadsan tahay
dhegeystayaasha halo waa tahay هلا وسهلا وعليكم آه، soo dhow walaal آه، السلام عليكم وعليكم السلام waraxma waa sheekada sheekada waana socday magacaaga inoogu bilaabo aniga waxaan lahay aadan isna siyaad intee joogta aadan distriga balanbala waa garte sheekada maxaa kaaga baxay sheekada waana socday haye
aniga waxay ila tahay haa arrinta arrin siyaasi sheeka sheeka siyaasi waay
sheekada waa
sheeka sheeka si- siyaasi waay haye haye haye macnaha oo kale dadka nimankan dadka hadda kuuraha ha tagaan ama ha ahaada uhuru iyo rayla ha ahaadaan ama gafanaasha ha ahaadaan macnaha way la cuntaynaan oo col ma dhexeeyo Mhm,
oo macnaha way saa wakti wale way isu gulayaan mhm, meel kastay joogaan mhm.
markaas yartan ay u kala tahay oo waxbay kala qarsanayeen haye
macnaha sidaas bay la tahay waa garte aad waa mahadsantaha
idaacadda star fm codta gobolka waqooyi bari ee masco weli dhegeysanaya dhegeystayaasha Mhm.
malaba saddex dhegeysan siinayna kadibna waan ka gudbaynaa
هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قصة يوم قصة لأنا أدي حريصكو وان كان قاد مقعاقة
هل يمالي إذا قارتان جوا حموي سودو هي ساكا محل صوك وصنتاي
waxaan soo kudan safarkana ku dooqaynaysaa xaadila
marka waxaa rabtaa marka inaan kusoo inaan kusoo wacno maarata mase kaar aan kusoo gelin taqaanta ya ma kaar baan kusoo gelinaa mise waan kusoo wacnaa maya maya araa aa, maxaa inta iyo gaarta maxaa yeele waan ka gaari اه xaadila اه
wiilka xagga u dhig waxaa abtiya u leeyaho ma taqaanta اه waa shaydaan xaadila هي atahay gabadhaas Shee- dhegeystayaasha maxaa sheedhaan bay ka dhawaajiyeen dhegeystihii labaad ee sheedhaan sheegay oo ayso saakama sheedhaan baana geysasaan wada waa sheedhaan ma kala sheeg ma cabsanaysaa maya sheedhaanku waa la iska naara wax wanaagsan maaha inaan uga sheekaysid xitaa oo sheekada noo soo bandhigto
dhegeystayaasha waxaa leeyahay bal ka she- ka daaya bal muscab waa- waa- waa sase- ma sase.
sasin dabcan ma sasin laakiin wax ayaa ka jira mogtahay dhegeystayaasha qofkii labaad ee sidaas dhahda star f m hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته saaxiib waa cabdiraxmaan oo ku dheen sadri soo jooga ee suufka dowladaanka soomaalida هي عبد الرحمن
saaxiibaha horta waxaa la soomaalida wax kuma mahdaa hadal nina si u dhah nina si u qaadi هذا سي وقعت مرك
yaana sheekada waxa u qaatay wiil iyo abtigiis ma ahane waa wax waa macnaha maamahyada soomaaliyeed ama xirmooyinka inta badan sida loo dhigo ma ahan waa si ka dadbanaan waxa u qaataba laba qof oo nin naag naagtii nin kiisi oo macnaha jacayl ee, aan ninka naagtaan saa doonta siday rabtaan ka helaynin oo macnaha sida ay rabtaan ka helaynin oo maarata wadniyo indhaha laada xaggeeda soo fiira ama waa jacayl xagga lamaan meel kale laga fiiriyo sheekada aysan hay wiil iyo abtigiis هذه ياد
warka marka ee, maaragtay warniyaw inda xaggeeda waa la-dahay macnaha ee, wax kale wiil iyo abtigiisaas maba isku dhihi karaan laakiin sheekada wiil iyo abtigiisna maaha nagnahay balse inkastay xirmayada adag tahay sidaas waa ka- waxaan dhihi karaaba warniyaw meel aragtida meel kale ha ka raadiyeena dadka oo maaragtay lamaano isjecel oo siday qofka soo rabtay aan macnaha ka weysabanay noqon kartaba aad baa Waa la umahadsan islaamaya tahay waa tahay isku day wanaagsan uu mahadsan yahay saaxiibadkaasi xigaha kale qadka telefoonka star f m hello
علي شيخ اقصد لي من العراق haye dhegeystaan ugu dambeeya muscab
اه علي شيخ وانا العراق waan kusoo dhaweynaa cali sheekh
arrinta anu waxay la tahay Mhm.
soomaalida waxay ku maada qof jiifkaaga ujeeda joogaaga uma tilmaam haye
ani maamadaasaan ku fasiri lahay arrintan oo wiilkii aadkima jeedule bal fasir maamahada qudheedo
macnaha qof orafaadkaada yani ku jeedo Mhm.
dan waxba aan kusoo wadin camal waayo waa arkaya arrin dadka ku hayo wuu ujeedaa laakiin kama soo qeyb qaadanayo waa garta
taas bay la tahay aniga Mm, aad baa mahadsan tahay cali sheekh dhanka imandheera dhegeysti ugu dambe fursadaan u siino dhankaasi iyo fahamka hogaanka ayuu ahaa dabcan sheekada si yuusuf bakad maanta sheedhaan ay gashay eh, sida dhegeystayaasha ay sheegayaan ilaa xitaa muscab Laakiin- ayaa ka nacisay ee Mm, war sheedhaanka dabcan, inuu ana su-aalay xitaa- maxay ahayd.
waa tahay, cawadatayna akhristay ugu qasabtay Eh,
laakiin waxaasoo dhan shee- muscabow shaydaan ma dhahday siyaasad ma dhahday qoys oo dhan waxay Waxaa kuma saabsan miya?
waxyalo iska basiito mhm. dhanka dhanka asho yuusuf oo dhanka ajeclaad miya ya arrimaha shukaansi iyo ajeclaan shukaansi baa xitaa haddana way ka duwan tahay marka gartay ishaada dabcan Maadaam- ima maada- soo jeedo Mhm.
ishan kale dabcan waa- waa dhegeystayaasha waan u jilcinayaa ishan ishuu la-yahay abtigiis
Haye.
Ma garad waa garta gooshan waa isla wadaagnaa soo Ah, maahan gabasha wax wax kalaa loola jeeda ayada Haya.
ma aha laakiin qoys iyo gabar iyo waxaa ma aha laakiin gogashana waan isla wadaagnaa wax kale way ula jeedaa waa ayadana qofka looga doonayo inuu soo saaro Mhm.
laakiin ishan iima soo jeedo waa indhool hal il buu la-yahay waa garta
Mar- ishan markay wada socdaan hal mar usu- iyo usoo wada jeesan abtiyo markuu dhaho hama usoo wada jeesan ish midigta ah ka laayahay marka waa qof markaas wax ka indha Mhm.
alla waa garta sheekadana waa waa u jeeda dhegeystayaasha Oo- cidda dhamaystiri kartaa dhamaystiri kartaa dad macaan dad qaara hadda fahmeen dad fara maya Adin fahantay?
yuusufow meesha basiidka dabcan dadka kama eegeen maogtahay maya sheekada meesha ana meesha uu muhiimadda ah Mhm.
ishaada dabcan ima soo jeedo ishaad ima soo jeedo soo waxyaalo wada kale jeesigaasi Mhm.
uu soo wada jeesanayo iyo isha midigta uu la-yahay waa abtigiis qofka laga doonayo inuu soo saaro macno yaray leedahay iyo gogasha gogashana ma aha dhegeyste in uu abtigiis uu la yacni reerkiisa uu u dabamaro ma aha
Mhm.
ma aha
waa garta ha dabcan hadda waa u jilciyey waa u jilicsay laakiin eh, fursaddii waa Waa dhammaatay ay dhammaatay, waan ka dhegeystayaashaan gud- waana ka gudubnay.
siinay waxaan rajaynayaa in eh, iyagu ayaga iminka dib aa iskugu isku noqdaan laabtaan bulshooyinka kale isla sii wadaagaan bal eh, meelaha tuulooyinka iyo guryaha ay joogaan iyo dadka jiraanka hawla tagaan Eh, yuusufow aad iyo aad waxaan leeyahay Ehe.
adigu imisa saacadood ee hurda habeenkii aniga Ha.
waxaan seexdaa
Tod- een, lix horta toddoba horta way kala tahay jiifkayga kala ah Haye.
Een, haddii aan shaqo leeyahay Ha.
iyo markaan fasaxa leeyahay horta ay kala tahay sax oka waa gartay waxaan leeyahay shirkad ayaa jirtaa waxaa la yidhaahdaa shirkadani sleep junkel marka qof waxaa la doonayaa hurdo oo alaabta ama gabyada lagu hurday waxaan sii soo saartaa qof laba kun oo doolar laba kun oo doolar hurdo darteed loo siiyo ayaa la raadinayaa dabcan waa laba boqol oo kun lacag kenya ah usbuucii ayaa la siinayaa lacagtaasi one week toddoba beri kadib laba laba boqol oo kun lacag kenya waa laba kun oo doolar ayaa la siinayaa sababtu waxay tahay waxaa leeyahay agabyada ay soo saarto shirkadda ayuu tijaabinayaa oo uu ku seexanayaa oo uu ogaanayaa maalintii hal saac ayuu ku hurdayaa waxaa la siinayaa laba boqol iyo konton usbuucii marka laba laba kun oo doolar ayuu ninkaasi helayaa lacag kenya waa laba boqol oo kun laba boqol oo kun marka waa hurdo darteed Mhm.
waa hurdaysaa alaabtaasaa ku hurdaysaa lacagtaada qaadanaysaa waad tijaabinaysaa waa tijaabinaysaa aad iyo aad goolku qoybiro in loo dhankaa loo raadiyaa Hmm?
waa inay si yar yar yar ay ku taajiraan dabcan eh, waa Mus- sheek- waa aad iyo sheeko aad.
aad iyo aad u xiiso badan muscab Sidoo waa kale- tahay dhegeystayaal halkaasi aan kaga soo baxno sheekooyinkii iyo dabcan haddii markaas dhegeystayaasha aan siyaasadda ilaa saakay aan wadnaha aan kaga qabanay mar qaar waxaa muhiim ah in bal marka kalena waa dhanka kale in loo jeediyaa oo markaas waxyaalaha markaas ayagay doonayaan ay jecel yihiinna in Mhm.
markaas hoosta looga geliyo sida sheekooyinka Mhm.
sidoo kale waxaa markaasi aad ku daneynayaan mahadsanidin saaxiibayaal dhegeystayaal goordha warka aad maqli doontaan ee tobankii barqanimo mawliid maxamed shuuriye aad ka dhegeysaa saaka waxaan diiradda barnaamijka markaasi di- ku saarayna kaga hadlaynay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyo kulankii markaasi shalay dhacay ay kaga hadleen ama arrimaha markaasi gacanta iskugu qabsadeen heshiiska xisbiga a n c oo markaas isaga shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay xilka madaxtinimada dalka dhegeysana sanadan labada kun laba iyo labaatanka ee bisha sideedaad ee dhici doonta dhegeystayaal laakiin maanta kulamo ayaa haddana kala duwan u ka- oo kala duwan u kala socdaan waxaana markaas ay ka arrinsanayaan habka iyo qaabka istaraatiijiyadeed ee muscabow ay u wada shaqayn karaan haddaba waa sidee mowqifka iyo weliba arrimaha siyaasadda ee is- ee ki- uu ka leeyahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga a n c musale mudavadi iyadoo sidoo kale iminkan irbaxa xoogan ay soo gaartay isbaysiga one kenyan alliance iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga kuwaasoo markaas durbaba shalay arrintan eh, dhulgariirka uu sheegaya madaxweyne eh, waa xisbiga a n c uu sheegay dhulgariirka in dad fara badan ay dareemi doonaan ama sidoo kale dhulka uu la gariiri doono durbaba ayaa markaas ay dareemeen isla shalay accountingana kuri ay ku sugnaayeen waxa markaasi ay aad u dhaliileen arrinta markaasi musale mudavadi iyo sidoo kale heshiiska madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto halka sidoo kalena qaarna ay markaasi aad u dhaliileen madaxa xisbiga a n c weliba spaceadii iyo asxaabtii one kenyan alliance haddaba waa sidee mowqifka iyo weliba hadafka markaasi ay iska leeyihiin madaxda a c iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka winim ruto waana sidee qeybka ama qaab qeyb ama waa qaabka markaasu doonayo inuu markaasi ku hanto ee dhammaan xisbiyada ama isbaysida kala duwan ee siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka dalka winim ruto isagoo loo marayo ama loo marayo xisbiga a n c eber toddoba eber laba saddex waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba dhulgariirkaasi ma tahay midii markaas uu sheegaya oo uu kaga dhabeeyey uuna tusay si waadix ah waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan xaaladda dalka ayaa dhegeysanaysaan arrimaha dhanka siyaasadda qadka telefoonka dhegeystaha u horay barnaamijka saaka inuu daafurayo ee dhanka xaaladaha dhanka siyaasadda walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu aan ku salaamaya soo dhowow
abu abukar oon dhagaxli kaala soo hadli abukar haye
ma qof baalana mixnaa maskaxda ka xanuunsana markaa la talin oo lala taliya laleeyahay barnaamijka dabcan aad dhegeystaas waxaan filaya inuusan la socnin dhegeystayaal arrimaha siyaasadda xaaladda dalkan kaga hadlaynaa barnaamijka hogaanka saaka maalin isliin ah weliba shalay kulankii dhacay xisbiga a n c waa musaliya mudhabar iyo horkacaya dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxa uu sheegay shalay in si rasmi uu markaasi u shaaciyay uuna la shaqeyn doono madaxa xisbiga a n c uu hogaaminaya musaliya mudhabari ruto ayaa markaasi dadweynaha la hadlay xilli uu markaasi ku sugnaa xarunta boomas ee magaalada nairobi waxaana uu xusay in uu la shaqeyn doono a n c ford kenya iyo dhammaan xisbiyada doonayo inay markaasi isla jaangooyaan safarka lagu mideynayo shacabka kenyaanka ah oo sanada soo sanadkan labada kun ka ee doorashada markaasi soo socoto waa sidee mowqafkii hadafka markaas uu ku leeyahay xisbiyada iyo weli uu doonaya markaasi inuu la shaqeeyo wakhtigan kala guurka siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow magacaaga
anigu waa cabdiraxmaan kabliiqos suuf dowlada soomaaliya suufto mar labaad soo noqday cabdiraxmaan waan ku salaamayaa saaxib soo dhowow
saaxib waan buuxi barnaamijkan waan la socday ee ku salaysan maaragtay heshiiska ay gaareen muddo fadhi iyo maaragtay madaxweyne ku-xigeenka dalka haye
saaxib horta siyaasadda kenya sanadkan way qasan tahay tii seventeenka iyo tii kale mid ka daran ayaa loolan adag ayaa muuqda marka loolankaasna sidaan u arko horta laba unbaad ku kala shuban doonaan ra-iisul wasaarihii hore ee raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeen labadaas unbaa maaragtay siyaasadda ay kusoo kala shuban doontaa waxaan kale muddo fadhi iyo maxaliijiri ninka la yidhaahda kalaso musyoka iyo waxaan xisbiyaa meel ay ku kala biiri doonaan labadaas meelood laakiin maxay tahay cabdiraxmaan ujeedadiisa maxay tahay marka waxa u qarsoon maxay tahay madaxweyne ku-xigeenka ujeedadiisa xisbiyadan xid waktigan kala guurka siyaasadda uu raadinayo xisbiyada kale
saaxib horta waan ogaa waan taas waxaa macnaha eedenin waad ogtahay madaxweyne u taagan ama ee siyaasad loolan adag kula jiro xisbi kale inuu maaragtay kuraa iyo u raadiyo iyo taageero horta waa wax muhiim ah oo laasima hay
balse midda meesha taagan ayaa waxay tahay muddo fadhi wax ka faa-iidaya hadduu madaxweyne ku-xigeenka la soo ahay hadda oo maaragtay maadaama aan ognahay madaxweyne ku-xigeenkan waa sida madaxweyne u taagan yahay muddo fadhin uu siduu sheegay madaxweyne u taagan yahay labadaas maaragtay mas-uulna muddo fadhi wuxuu kusoo jeedaa qabiil waan ognahay tiro badan loo yaaba qabiil tiro badan laakiinse haddii usu madaxweyne noqdo madaxweyne ku-xigeenkan oo dibid president xitaa lagu heshiiyey wax suuragal ama qabiilkii maaragtay xukunka wax badan soo hay oo maaragtay gobolada dhexe sida kikuyada camal hadee waa inaad ka wadato madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne labadaas marka labada nin horta ayaga haddii isu tanaasulaan oo midkood madaxweyne oo midka kale u tanaasulo waa in qofka maaragta madaxweyne ku-xigeenkeena lasoo raadiyo oo dhinacaasiyo maaragtay laga soo raadiyo aad waad madsanta cabdiraxmaan saaxib fikirkiisa dhegeystaasi dhankaas oftu inaga soo wacay xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya dhegeystaal gorowna warkay aad maqli doontaan dhegeystahan soddon ilbiriqseen siinaya walaal soo dhow magacaaga
magacayga maxaa maxamed amsaan joogo maxamed haye
anigoo saan arkaayo raila iyo ruto
waa tahay waan ka gudbaa dhegeystaasi xigaha kale aan qadka telefoonka ma siin kara xitaa dhegeysan isku soo laaban doona hadduu bahraale ka noqdo ha iga fogaan ha iga dheeraanin dhegeysan aad u tiro badan barnaamijka doonaya inay ka qayb qaataan weliba dhulgariirka markaasi shalay uu sheegay in ay dhacayso ayna dhacday dadka qaar ay markaasi ku dhacday weliba dhanka xisbiyada siyaasadda ayuu markaasi ula jeeday dhulgariirka inay ku dhacayso waa inay dareemeen dabcan arrimahaasi markaan soo noqono ayaan sii fiirin doonaa dhegeystayaal waxaa markaasi iminkan soo kordhay iyadoo kulan markaasi iminkan maanta sidoo kale u furmi doono xisbiga a n c iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jira uu soo saaray inla socodsiinaya yuusuf bakat iyo sidoo kale muscab ismaaciil halkan ayay markaas si wada jir ah inaga daadihinayaan dhegeysan haddayna qayb ayaa ka ahayd waa mahadsan tahay la socodka dhegeysiga star f m codsa gobolka waqooyi bari
hagaag isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal barqa wanaagsan gobol baa joogtaan iyo sulbaadino maqlaysaan warkii baraqnimo ee soo dhegeysateen iminkaan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka qeybiha ugu dambeeya barnaamijka iyo daqiiqadii ugu dambeeyay ayaanu gudagelaynaa iminka dhegeystayaal si guud maanta barnaamijka waxaan oga hadlaynaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo weliba dhankaasi iyo hogaamiyaha xisbiga n c musalia mudavadi oo heshiis markaasi gaaraya iyo sidoo kale in ay markaasi ballanqaadayaan wada shaqeyn mustaqbalka soo socda iyadoo shalay xarunta bomas ee halkaasi uu ka dhacay isbeddel iyo weliba weji cusub oo siyaasadeed ee dalka si guud isbedeladaasi shalay ku imaaday iyo wixii ka dhacay moyxaabii ka dhacay bomas ayaanu ku eegeynay barnaamijka oo sidoo kale aanu ognahay in eh, musalia mudavadi iyo xisbigiisa n c oo ka tirsan isbahaysiga o k a halkaasi oo shalay laba ka mid ah hogaamiyaasha ku bihooway isbahaysigaasi ay isaga baxeen xaruntii ka socotay shirka kadib markii loo sheegay ama ay ogaadeen in madaxweyne Uhuru- in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu kasoo qaybgelayo kulankaasi si guud arrimahaasi iyo waxyaaba ay ka bedeli doonto ama waxyaalaha ay ka bedeli karto ee waa rajada guusha madaxweynenimo ee william ruto waa in uu markaasi kusoo biiro garabka a n c iyo waxyaabaha sidoo kale halkaasi uu ka qaadan karo musalia mudavri ayaanu barnaamijka ku eegeynay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada ay saaxiibada naga soo wici karaan daqiiqadii ugu dambe ayaanu u gudagelaynaa dhegeystayaal koobanna fursad aan u siina barnaamijka si ay qeyb looga soo noqdaan oo iyaguna fikradahooda inoogu soo gudbiyaan si guudna barnaamijka ay markaasi inoola wadaagaan dhegeystayaasha wicitaanada ku jira ayaan siinayaa fursadda si markaasi ay qeyb uga soo noqdaan oo barnaamijkasaan hore idinkugu sheega aanu ku eegeynay waa kulankii shalay ka dhacay halkaasi iyo xarunta bomas of kenya ee uu kasoo qaybgelay madaxweyne ku-xigeenka ee uu iska lahaa shirkaasi musaale mudhaafad iyo xisbigiisa a n c halkaas oo sidoo kale ku kala tegeen qaar ka mid a saaxiibadiisa siyaasadda oo ay ka mid yihiin kalonzo musoka iyo weliba gideon moy eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada mar kale ay saaxiibada naga soo wici kareen si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka maanta dhegeystayaal hagaag arrintan maxaa markaasi eh, faa'iido ah amaba u taraysaa amaba ma wax ma ka bedelaysaa rajada iyo mustaqbalka uu madaxweyne ku-xigeenka ku doonayo in uu ku hoydo aqalka madaxtooyada sidoo kale musaale mudhaafadi halkaasi maxaa faa'iido ugu jirta waa inuu la shaqeeyo william ruto maadaama aan ognahay in labadooduba madaxweyne ay doonayaan sidoo kalena rajada uu madaxweyne ku-xigeen oga dhiganaya musaale mudhaafadi william ruto yartahay waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib u soo beegsa ayaan leeyahay dhegeystayaasha kale ayaan mar kale siinaynaa fursadda si iyaguna ay qeyb uga soo noqdaan dabcan daqiiqadii ugu dambeeya barnaamijkeenu ku guda jirnaa
tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaa dhammaantiin barqa wanaagsan gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaasha bal aragtidooda fikirkooda iyo mowqifka markaasi iyo ajendaha qorshaha markaasi uu ka leeyahay madaxweyne ku-xigeenka in xisbida markaas imikan uu aruursado sida xisbiga markaasi shalay si rasmi ay u wada sheegeen inay wada shaqeyn doonaan waa sidee mowqifkiisa hadafkiisa waqtigan kala guurka siyaasadda dhegeystayaal lagu guda jiro dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaha wareeqadka telefoonkan siina walaal soo dhow magacaaga walaal waa ku salaamaya magacaygii xasuusi halo star f m waa tahay dhegeystahaasi waxaa moodaa inuu markaas is dhegeysanaya xigaha kale qadka telefoonkan siinaya bal asagana fikirkiisa aragtidiisa saacib soo dhawow qaadku darbo ka baxabsan uu ku raagay ragayaasha kalaan qaadka siinaya si baqal fikirkooda dhammaan aan u wada dhegeysanay ku aadan mowqifka hadafka markaas xisbida imminkan ugu aruurinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka wiliam ruto iyo weliba ajandaha qorsheysan uu ka leeyahay sanada labada kun laba iyo labaatanka iyadoo ay markaasi shalay uu ku tilmaamay madaxa xisbiga a n c muscabow in ay tahay mid markaasi dhulgariir ka dhigi karto laakiin dhulgariirkaasi wuxuu dabcan markaasi ula jee- ula jeeday una qorsheeyey qaar ka mid a asxaabtiisa dhanka siyaasadda ah ee weliba ka badarsanaa spacega one kenyan alliance iyo sidoo kale madaxa xisbiga ee o d m dhegeystayaal raila odinga si markaas ugu diro ninka markaas ay iskaga soo horjeedaan dhanka siyaasadda ah waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto mar oo keliya ayaa laga warhelay madaxweynaha oo markaasi soo galayo goobta markaasi Madaxweyne shirka ku-xigeenka.
kulanka uu ka dhacayo ee bomas waxaana markaasi la arkay isaga iyo xulafadiisa asxaabtiisa ilaaladiisa ee markaasi goobta markaasi podiumka ay soo fuleen halkaasoo weliba kursigiisa xaadar ku ahaa looguna diyaariyey waxaa markii ka horreysay ee ka- loo- ka war heleen asxaabta kale ee la socday asxaabta Mus- musale mudhabadi stephen caloso misoga eh, gideon moy iyo jim onjiki waxay markaasi maqleen in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu soo socdo waxay durbaba isxaadiriyeen ayna sheegeen in markaasi indhahoodaysan hal meel ay wada qaban karin bal fiiri waxay leeyihiin indhaheena hal meel ma wada qaban karaan oo mar nin markaas aan iska soo horjeedno siyaasadda dabcan halkan ma wada fadhiisan karno waxay markaas ula jeedaan madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale musale mudafadi ayaa sida markaas khubaro dhanka siyaasadda ay leeyihiin dabcan way is ogaayeen oo dabcan waraaqdii loo diray invitationka iyo markaas asagana qaabilay inkastoo laakiin uu kasoo dibdhacay oo markii ay dambe ay ogaadeen xitaa warbaahinta ay maqleen laakiin marka hore cid markaasi lala wadaagay ma lahan waxay ahayd mid markaasi qorshaysan oo afka dhammaan dadka ay wada qabsadeen keliya lagana he- laga war helay markuu diyaaladiisa ay kasoo laabatay goob markaasi armihiisa dhanka siyaasadda uu ku geenay dhanka ukambani dhegeystayaal kadib maxaa dhacay waxaana markaasi sheegeen inay wada shaqeyn doonaan wada shaqeyntana ay markaasi maanta ay bilaabanayso oo kulamo kala duwan ay qaadan doonaan kuna qaadan doonaan xafiiskiisa ama gurigiisa ee karen ku yaalo dhegeystayaal iyadoo markaasi noqon doonto mid albaabaha u laaban musale mudhabadi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddaba maxay tahay ar- qorshihiisa ajendahiisa istaraatiijideed ee xisbida iminkan uu ku aruursanaya maxayna oga dhigan tahay xisbiga markaasi sheegay adquake ama dhulgariir xogan inuu markaasi uu ku habsan doono qaar ka mid a siyaasiyiinta ee markaasi inay xulafo is- isla noqonayaan ama sidoo kale doonayaan inay wada shaqaysteen ama ay wada shaqaysanayaan inta doorashada guud ee labada kun laba iyo labaatanka la gaarin dhegeystayaal bisha sideedaad ee soo socoto dhegeystayaal haddaba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaaranay mascabo laba dhegeysaan siina ka dabna barnaamijkan soo afeeraya dhegeystaa qadka telefoonka ku jiro barqa wanaagsan baan leenahay soo dhowo saaxiib halo star f m halo star f m halo star f m codka hoose dhegeystahaasi codkaas sar u qad fadlan walaalan ku maqlaya magacaaga waa tahay waxaa u maqlaya dabcan dhegeystayaasha qaadka telefoonada mascawi aad iskugu carinayan dabcan Si wanaagsan.
haddii aad isku caririsaan waxaa adkaanaysaa in qofka qofka kale fursad aad siin weyso oo dabcan qadka aad soo wada gashaan dhammaantiin marka waxaa le dhegeystayaasha waa inay kala nafs- eh, kala nafisaan ama sidoo kale ay kala qaataan haddii aad ku aragto qof kale qad ku jiro ha ku caririn oo u daa ilaa uu kaga qayb qaato fikirkiisa aragtidiisa markaasuu kaga dhiibto dhegeystahan qadkan laba dhegeystaan siinayna waana soo xiraynaa barnaamijka walaal soo dhowo magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلام يا برقة ونكسر sharmaarka gaarka waxa أها شرمار كيه yo hada ninkan mudhabir leemaan أها siyaasadii waa controversial ma garat هيا ninkan nin oo maaragta go-aan le maaha هيا hadda cid booba meel baa isku raacdo maaragta waxaa la aazimiyo maaragta maxa- madaxda luuya dhan aazimiyo bay ku haysata ma garat أها asaga waa loo taagway kaalaale waa diiday مهم.
saa camal soo tuugu biri saa camal ha ku dhaxlo maaragta cidda oo naag wada raacdo kelii gaamuun ku haysata cunug yar baa leta daakaa qaada ma garat هيا asaga ma- ma- kursigiisa cunug yar oo karaan galnaa ka dhaca soo tuugu markaas markaa noocaas meesha ku dhaca ma garat هيا hadda madati unbaa haysata wadanka oo dhan western waxaa weeyaan waa maaragtay inta adooli iyo ragga madaxda dhan maaragtay waxaa wiji omalwa iyo مهم.
maaragtay ma kakameegaasana gabana kakameegaasana oo baranya wax dhan maaragtay waxaa weeyaan waa wada hooka waxaa weeye baa wada maaragtay azimiro أها asaga markaa nin asaga taageeraysa markaa ruto ninka laf laf cawdowni ku ama ruto ninka xamdu deeganay مهم.
marka waxaan dhihi lahaa maaragtay asaga isqurxin oo kale wuxuu maaragtay aasus ma hajin asaga isqurxinin ها
siyaasadda meesha ugu dambeysay kale maaragtay walqadba iska bixiye أها hata mt dhan hadda kasoo tageen badi marka osoot iyo ragga dhan waa kasoo carray marka هذا مقعك يا حسوسي sharmaarka la sharmaarka شرمار كان كوسو كنتاي gaarisa gaarisa ما أسري صاحب أدب ما صنتاي سو قروح بدن أدب غيب قادتي salaamu calaykum وعليكم السلام dhegeystaas uu maasan yahay fikirkiisa aragtidiisa siduu uga qayb qaatay oon uga mahad celinaya dhegeystaha kale qadka telefoonkaan siinaya dhegeystaasi dabcan meelo fara eh, meelo qaar markaas ayuu taabtay muscaba uu leeyahay isagaa isqarix cid uu qarixi ma lahan si wanaagsan saas dhulka isla go-ay waa tahay soo dhow magacaaga
waa cabdifatax naro county cabdi fataax soo dhow naarog se lagu yahay saaka maasha allah waa la fiican yahay haddaan u geegalo aha
Eh, fadhigii shalay dhacay horta museveni maxaa la dhihi jiray eh, Mudavadi.
garabka uu siiyey- ah, eh, gur- garabka uu siiyey ruto horta waxay ahayd wax shaksi uu sameeyey ma ogey wax eh, xisbi odin uu sameeyey ma ahayn haye
Eh, hasaatee ninka ay dhahaan eh, kalonzo iyo iyo muxuu ninka kale magaciisa muxuu ahaa?
gideon gideon Mhm.
fadhiga ka kacena waa soo dhaweynaya maxaa yeelay waxay tixgelinayaan rabitaanka shacabka waa gartay
marka shaksi eh, maxaa la dhihi jiray eh, haba qaaday oo intuusan ninkan central uusan ka raadsanin qof maaragtay dibid u noqdo president ah, bal eh, heshiis la galo eh, hunguri nin qaado miska ka soo qaad isaga markaa dhibiti ma la siinaya kula tahay
kolley maya maya shacabka sh- kolley shacabka musan tahay ninkan naftirkiisa eh, ruto wuxuu raadinayaa eh, qof u keeno dad badan oo maaragta sidaas uu weyn ku noqdo marka wax soo jiidashada ma diidaya ruto laakiinse asaga ma decide garan doonaa kollaysan rajeynaya halka ay bulshada u badan tahay muu leeyahay halkaasaad wax ka helaysaa waa gartay
salaamaba aad baa mahadsan tahay saaxiibkaasi naarogku inaga sowcay uu kumahadsanya dhegeysta ugu dambe mar kale sharmaarkan kusoo dhaweynana waxaa waaye ninkan tuntaasinkata maarta asoo raayla la socon laho walla kaale maarta ruto uur u yeeran ma garan haya markii lasoo bixiyo la dhumin waxaa la inaga waxaan saxiixayno sheedhaan baasi maana ma saxiixin ba waxaa lagu heshiimaatan asoo madaxweyne noqon sax ima waxaa dhan kaale madaxweyne kaa dhigayna maarta anaga waa ac an haysta kaale dhan markii meesha soo galan raayla kasoo baxayno waxaa la dhahay sheedhaan baa ogaan warkan sheedhaan baasi waxay dhahay ugu boodan haye hasa markas waa la sira ninkan uma waaqleeso asoo markas waa la sira ma garan haye ninkan raayla wax ku noqon raayla markuu hore u dhamo markuu raayla hore soo ceshanoo meel buu gaaraa ma garan waxaan u baaqayaa inuu raayla ay dadku kusoo noqon maarto wadada dowlad meesha socoto mucaarad uu noqon laba jeer saddex jeer ama mucaarad noqday marka inuu haddana mucaarad noqo ruuto waa nin mucaarad ku socdo maarta bos waxaa maarta hogeymaha rasmiga mucaaradka ruuto twenty two two ma garan waa gartay marka nin uu meesha aadamo ninka dowladda nala soo karaabo waxaan dhihi naal dame baasha ay dhammaar tahay dee nagu soo dir baa dhiba maarta meesha inu haagin ahayn aad baa mahadsan saaxiib marka wuu isqarxin wuu isqarxin ala kulli xaal bumku wax ku qaxay waa ku qaxay haye waa mahadsan tahay uu mahadsan yahay sharmaarke gaarisa mar labaad ee barnaamijka ka qayb kasoo noqonayay mudavadi isaga ayaa bambada isku qarxiyay ayuu leeyahay wuu ku mahadsan yahay si guud dhegeystayaasheeguna waan uga mahadcelinayaa ee, kasoo qayb naqashadii sidoo kale la socodka la jaanqaadka idaacadda barnaamijka hogaanka xaaladda dalka si guud maanta aan ugu eegeynay isbedelada siyaasadeed ee dalka iminka ka dhacaya iyadaan ognahay in maalin maalinta ka dambeysa heerkalku siyaasadda ee dalka uu cirkus kusii shareerayo maalmaha soo socdan isbedelo kale oo badan la soogayo barnaamijka halkaas ayaanu kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal musaab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakat ayaa si wadajir idinkugu soo saaray idinla socodsiinayay iminka waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha ee ganacsiga iyo xamdi guri berito ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eebbe yaraado intaasi ka hor nabadgelyo